waa hagaaga dhegeystayaal idaacaddi star f m codto gobolka qeybare dhegeysanaysaan saaxiibayaal dhegeysta dhammaantiin subax wanaagsan arooryo suban kusoo dhawaada xubinta wargeysada waxyaalaha kala duwan ee qoraan dhegeystayaal wargeysada kale daily nation iyo sidoo kale the standard oo suuxilba halkan si toos aad uga dhegeysataan saaxiibayaal dhegeystayaal qeybaha daba dhegeystayaashan fursad u siiyaa dhegeystayaal si aan markaasi xaali ugu dambeeyay dhegeystayaasha aan iskula wadaagno xogtii ugu dambeeya wargeysaday qoraan dhegeystayaal saaxiibayaal dhammaantiin arooryo suban ayayna leenahay eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan hamsaaka wargeyska aan ku bilaabo maxkamadda sare oo markaasi soo saartay bal iminkan waxaa laga doonaya guddiga doorashooyinka xududaha i e b c in ay markaasi tixgeliyaan sidoo kale ay fiiriyaan in markaasi looga gudbo nidaamka sidai ay ku sheegayso ama ay hayda markaas kusoo saartay ilaa iyo qodob lix qodob ay halkan kusoo saartay dhegeystayaal waxaana markaasi qodobka koowaad ay leedahay in maxkamadda sida maxkamadda ayaa soo jeedisay in baarlamaanka uu yeesho fadhi ama kalfadhi ku saabsan xoojinta nidaamka maamulka iyo weliba sharciyada guddiga doorashooyinka ee i e b c si markaasi nidaamkaasi sharciga ay markaas u qabto ama i e b c u qabato sida ay ku sheegayaan waa sida markaasi maxkamadda ugu sare ay ku talinayso kadib koob iyo labaatan maalmood ay siisay inay baaritaano kusoo in markaas ay kusoo sameyso baritaano waxyaalaha markaasi sameey ay keenaan halka qodobka labaad guddiga i e b c ayaa laga doonayaa in ay dhaqangeliso tilmaamooyinka sida cad ay u kala saareyso ee qeexayo waajibaadka dhanka kormeerka ah ee gudoomiyaha iyo weliba saraakiisha saresare ee looga baaqsanayo khilaafka xiriira ee maamulka mar weliba oo markaasi lala soo xiriiriyo taasoo keentay in isku dhacyo iyo weliba kala fogaasho dhaxdada markaas ay keeni karto sida markaasi qodobada ee kala duwan ay soo saareyso maxkamadda ugu sare dhegeystayaal sidoo kale waxaa waa in la cadeeyaa doorka markaas i e b c iyo weliba saraakiisha sarsare shaqaalaha iyo weliba dhinacyada kale iyo weliba madaxa fulinta ee ku saabsan teknolojiyada doorashada iyo arrimaha dabcan lagu daabaqo qaabka markaas sharciga iyo qaabka markaas u degsan acte ee i e b c sida ay ku sheegayso gabadha markaas imaada koome maxkamadda ugu sare supreme court recommendation ay soo saartay kuna cadeynaysay nidaamyada markaas laga doonaya maxkamadda ilaa iyo toddoba qodob markaas maxkamadda ay soo saartay kana hadashay nidaamyada waxyaalaha markaasi laga doonaya in ay ku fududeyso maxkamadda ayaa sidoo kale ku talisay in looga hortago inuu markaasi tuhun ka dhasho qeybta markaasi kaydinta foomamka gudbinta natiijada ee loo yaqaana thirty four a iyo sidoo kale thirty four b thirty four c oo markaas lagu ogolaado in shaqaalaha i b c in lagu gudo inta waqti lagu gudo inta waqti lagu guda jiro doorashada ama intay socoto dhegeystayaal in ay wax badan ka qabato dhegeysta waa qaabka markaasi ay soo jeedinayso qodobka kale ee i e b c waa inay markaas i xaqiijisaa in kala duwan inay kala duwanyaashuhu hanaanka lagu taageerayo doorashada iyo kuwa maamulka gudaha in la kala qaado oo markaasi la kala ogaado bal nidaamka ay markaasi hanaanka wax ku kala wado i e b c iyadoo markaasi in badan ay soo noqnoqotay cabashooyin fara badan ee dhinacyada kale ay ka imaanayaan kuwaasoo sheegayso in kalsoonida ay ka luntay guddiga doorashooyinka xudaha i e b c waxaana keenaysaa nidaamkan oo markaas aysan iska adkaynin foomamka markaas laga doonayo i b c waxay markaas ka baaraandegi kartaa inay fududeyso dib u habeynta foomamka natiijada thirty four oo ay markaas ku kordhiso meel lagu talagalay codadka aan saxda ahayn ama kuwa markaas qaladka galay dhegeystal waxaana la xisaabinaya hal qeyb oo kaa oo markaas oo hal qeyb markaas ay ku idiilihiin ama qeyb markaas keliya lagu kala qaado kuwa markaas codadka la riday iyo markaas aan kuwa aan la ridin in markaas iyagana ay u raadiyaan nidaam markaasi lagu ogaan karo bal kuwa hallaabay inay sax yihiin sidoo kale maxkamadda ayaa guddiga i e b c usoo jeedisay in saraakiisha u qaabilsan maareynta doorashada si tababar ku saabsan waxaa looga jeedo codadka saxda ah markaas loo fidiyo si ay u fahmaan balqaabka doorashada waxay tilmaameen in doorashada guddiga i e b c shaqaalaheeda qaarkood aysan u tababarneen sidoo kale u fahamsaneen nidaamka doorashooyinka dhegeystayaal i e b c ayaa sidoo kale loogu talagalay in lagu doonayo inay diyaariso siyaabo codbixin gaar ah oo markaas ku qeexay xeerarka sanadka qaabka u degsan xeerarka doorashooyinka ee dastuurka labada kun laba labaatanka in markaas u dhegan dabcan in xeerarkaasi ay qeexaan oo ay doorashooyinka ku wada karaan sanadka ama waqtiyada markaas doorashada ay soo food saarto dhegeystayaal haddaba guusha madaxweynaha william ruto qaabka markaas ku maatay sharaxday inuu markaas ay tahay dhinaca kale eedeynta ee ku sheegtay inay markaas cadeyn aan sax ahayn la imaanin oo xaqiijin karto kadibna ay ku doonayaan in ay kasoo horjeedo xooggan kasoo horjeed ay doonaya inay ku sameeyaan qaybta garab kale laakiin dib u xisaabin ayaa markaas dib u xisaabin ayaa markaas eekaatay waa dib u xisaabin ayaa markaasi soo baxday in uu qaabka lagu codeeyey ama qaabka markaas ee guddiga maamulka ay u wadeen inay tahay mid markaas challenge garaynayso william ruto ama sidoo kale ka hormaanayso william ruto laakiin taasi waxay u muuqataa in tirada rasmiga saxda ah kadib dib u tirinta waxay noqotay in tirada ee kusoo baxday keliya wax yar ooga dhineed in boqolkiiba one percent uu markaasi keena dhageysaa sida wargeyska saaka bogiis afraad shanaad toddobaad uu qorayo garsoorka shalay markaasi soo saaray nidaamka uu guusha markaasi kusoo gaaray madaxweyne william ruto ayaa markaas cadaynaysaa in cadeemaha ay soo bandhigeen dabcan dhinacada i e b c cadeemaha markaas loo jeedinaya iyo weliba garabka kale ee kenya kwanza ee madaxweynaha william ruto doorashadiisa kasoo horjeeday dabcan taasoo loola jeeday in azimiyo la umoja maxkamadda ay ku laasho si markaasi dib lagu noqdo doorashada laakiin waxay markaas ogaatay in cadeemaha ay azimiyo loo imaatay inay markaas waxba kama jiraan ay ku tilmaamtay kadibna mid lasoo dhoobadhoobay oo cadeen sax ah rasmi aan loo hayin taasi keentay in ay meesha ka saarto kadibna ay u ogolaato in si deg deg ah markaas ama maalmaha kooban lagu dhaariyo taasi ay keentay in guusha uu ku qaado william ruto azimiyullaw mooja shalay waxay markaasi dhoobnaayeen ama hortuurnaayeen dhegeystayaal xarunta weyn ee guddiga doorashooyinka xuduudaha i b c halkaasi ku mudaaharaadayeen mase ku dibadbaxayeen waxay markaasi sheegeen in ay iminkan ka codsanayeen i e b c inay meesha markaasi ka saaraan shaqada laga ceeriy gabadha ku-xigeenka u ah c e o ruth kulundi waa ruth kulundu oo markaasi sheegayaan in meesha waxay markaas sheegayaan in ay doonayaan booliiska dabcan in ay meesha ay hordhoobnaayeen iyadoo marka ciidamada booliiska halkaas markii dambe soo farageliyay meesha lagu kala ceeriyey dhegeystayaal halkaas ay ku doonayeen in ay markaasi la kulmaan madaxa shaqaalaha waa madaxa markaasi guddiga doorashooyinka xududaha i b c waxayna laakiin taasi u suurtagali weysay kadibna waxay markaas ku dayeen in albaabka hore ee guddiga doorashooyinka xog ku galaan laakiin ciidamada oo halkaasi ku sugnaa booliiska ayaa tiya gaasta ama sunta dadka ka elamaysaysa ku furay halkaasi ku carareen waxaana markaas la sheegay in lix ka mid ah hadajiyaasha zimiyulla omoja keliya ay horkacayeen dibadbaxyada shalay iyadoo boqol iyo kontonna ay markaas banaanka ay ka joogeen oo dibadda ay ka daabanayeen dibadbaxa waa azmiyo markaas xildhibaanadooda tani ayaa markaas lixdan aad loogu sheegay in ay doonayaan horkalixdan ayaa horkacayeen kuna sheegayeen inay markaas doonayaan in ay wax ka qabtaan ama sidoo kale wax bedel lagu sameeyo guddiga doorashooyinka xududaha i b c sida wargeyska bogiisa lixaad uu qorayo azmiyo dabcan malis oran karaa dib ayay markaasi doonayaan inay wadada usoo galaan oo ku saabsan dibadbaxya iyo mudaaraadyo dhinacyada kasoo horjeedaan inay markaasi ku qaadaan weliba khaasatan guddiga doorashooyinka xududaha i b c aysan ku qanacsaneyn nidaamka markaasi wax u kala wadaan sida wargeyska saaka bogiisa lixaad uu ku qoraya saaxiibayaal dhegeystayaal wargeyska waxaa saaka sidoo kale uu qoraya iyadoo madaxweynaha dalka william samuel ruto uu markaasi sheegay in abaarta xoogan ee wadanka ka taagan iminkan looga baahanya in wax laga qabto shalay uu markaasi la kulmayay gabanayaasha iyo weliba xildhibaanada ee markaasi waa laba iyo labaatan county ayuu sheegay in madaxweynaha iminkan looga baahan yahay si deg deg wax looga qabto shirka shalay ka hor ayuu madaxweyne ku-xigeenka rigaada gashaawa kulan markaasi la qaatay countiyada markaasi abaartu aada ku saameeyeen waxaa madaxweynaha sheegay in markaasi cunno deg deg ah shalay uu markaasi xiriga ka jaray sheegana saddex dhibic shan milyan oo kenyaan ah ina markaasi saameeyeen abaarta socoto dhegeystayaal oo muddo shan xili roobaad ah aysan helin roobabkii ay rajeynayeen waa sida uu tilmaamayay waxaa halkaasi uu ku sheegay dhegeystayaal in ciidamada baabuurta ciidamada militariga baabuurtooda ee markaas raashinka lagu geeni doono dhammaan meelaha saameynta ay saameeyeen isagoo ka sheegay in si cadaalada si cadaalada si degnaanshaah in markaasi dhammaan lagu wada gaarsiiy dadka abaaruhu aad ku saameeyeen wuxuuna sheegay in tani ay tahay mid markaasi laga muxuu sheegay in ay tahay mid laga gudbi doono abaartun ay markaasi soo noqnoqotay xalkeedana loo heli doono wuxuu sheegay in tani ay tahay raashinkan la bixinayo abaartan inay tahay tan ugu dambeyn doonto la gaari doono mid isku filnaansho wadanka uu gaari doono weliba dadka wadanka qeybaha markaasi abaaruhu iyo weliba kountiyada oomanaha ay tahay waxauu sidoo kale amray in wasaaradda biyaha si deg deg ah ay ku holgasho sidoo kalena biyo dhaamis ay ku samayso dhammaan tuulooyinka gobolada iyo dhammaan meelaha saameynta aada xoogan ee ku samaysay ama saameynta xoogan ay ka haysato gobolka sida uu ku tilmaamay si abaartan looga kabsado waxauu sheegay in markaasi loogu talagalay bariis iyo sidoo kale loogu talagalay digir loogu talagalay sidoo kalena saliid raashiin ayuu sheegay iyo weliba raashiinka xoolaha ayuu sheegay in ay sidoo kale loogu talagalay in ay markaasi xoolaha aada ku nugul in ay lagu soo kobciyo ama sidoo kale wax loogu taageero waxaa sidoo kale u amray wasaaradda maaliyadda inuu markaas meela shaqeeyaan kountiyada kountiyadana sidoo kale lagu talagalay ama sheegay in ayagana lacag u qoondeeyaan abaaruhu oo mar walba soo noqnoqdo waxa uu tilmaamay in abaartu ay markaasi tahay mid saameyn xoogan ku yeelta dadka xoolodhaqatada xoolo badanna kaga dhammaadeen balse wuxuu sheegay in kulamo kala duwan la qabsan doono maalinta britona maalinta britona kulan markaasi ay yeelan doonaan gabanarayada iyo sidoo kale madaxweynaha sidii xal markaasi loogu gaari lahaa waxauu sheegay in isbuucyada soo socoto bishiba laba mar laga fariisan doono sidoo kalena wuxuu sheegay in kormeer lagu sameyn doono sida raashinka dadka loo gaarsiinayo waxauu sheegay in raashinkan sidoo kale laga bixinin meelaha waxaa loola jeedo in la xadin oo loogu talagalay dadka ay abaaruhu saameeyeen waxauu sheegay in dadkana ay aada u dhibaateysan yihin xoolihiina ay ka dhammaadeen loona baahan yahay in imika loo gargaaro waxa uu tilmaamay inay tahay mid laga wada shaqeyn doono sidoo kalena baajet xoogan dadka waa baajet dadka abaaraha loogu talagalay loo dejin doono si markaas loogu sameeyo biyo dhaamin sidoo kale ceelal loogu qado sidoo kalena loo raadiyo qaabka ugu wanaagsan ay ku noolaan karaan oo sidoo kale ay kaga gudbi karaan abaaraha ee wadanka mar waliba kusoo noqnoqdo sida uu tilmaamay madaxweynaha madaxweynaha waxa uu sheegay in ay waaxda markaas hilibka ama shirkadda hilibka ee dalka kenya meat commission loo yaqaano in uu markaas ku amray in xoolaha ee dadka remiiga laga soo qaado sidoo kalena lacaga loogu celiyo waa dabcan haddii ayba dhimanayaan wuxuu leeyahay xoolaha in markaasi dabcan wuxuu tilmaamaya madaxweynaha uu sheegaya inuu amar ku bixiyey in sidoo kale waaxda hilibka ama hay-adda hilibka ee dalka kenya meat commission loo yaqaano in uu amar ku bixiyey inuu lacaga ay u bixiyaan ama lacaga ay kaga celiyaan xoolahooda kuwaasoo markaas sheegay in xoolo aan laga gadanin abaarta xoogan iyo xoolihii oo markaas weyd noqday mise xoolihii aan lahayn ama xoolihii aan burnayn dhegeystayaal taasi keentay in xoolihii laga kala caro gobolka waxa uu tilmaamay in si deg deg uu ku amrayo in xoolaha laga qaato dadka xoolodhaqatada markii loo baahan yahay wuxuu tilmaamay in xoolahooda ay caylaan roob u dhacay in lagu ordo markii abaaraha ay jirtana in laga soo cararo taasi marna ma aqbalayo waa in markaas aad dib ugu laabataan xoolahana ka qaadataan amar ayuu ku bixiyay madaxweynaha waxaa tani ay noqonaysaa dhegeystayaal madaxweynaha in uu ku bixin doono lacaga fara badan sida uu tilmaamay noqotana in uu abaartu ay markaas uu soo afjari doono intuu xilka hayo waa siduu asaga shalay ku tilmaamay madaxweynehe waxa uu tilmaamay lacagaha loo qoondeynaya in dowladda dhexe uu u talagalay lacag fara badan sidoo kalena loogu qoondeyn doono lacagaha kountiyada uu sheegay in loo wuxuu qala qaaday madaxweynaha in lacagta dowladda dhexe loo qoondeyn doono qeyb markaasi sare ee abaaruhu halka kountiyadana ayagana markaas loogu dari doono lacaga si ay markaasi ugu taageeraan dadka ay abaaruhu aadka u saameeyeen madaxweynaha ayaa kuwan u noqsaday in imikan markaasi la garab istaago sidoo kalena wax isla qabto sidii xaaladan markaasi cakiran dadka xoolodhaqatada looga saari lahaa dhegeystayaal wuxuu sheegay in deegaano weliba la gaarsiin doono shalay oo konton waa konton trag oo raashin ah oo shalay markaasi kasoo baxay madaxtooyada kuwaas oo markaasi u kala gooshi doona gobolada qaar ee kala duwan ama gobolada ee abaaruhu aadka u saameeyeen ay ka mid tahay gobolka waqooyi bari ee gaarisa wajaar isyelo iyo sidoo kale mandheera iyo marsaabit ayaa ka mid ah meelaha markaas ugu hore ay ka degi doonaan oo markaas ciidamada ee dalka ay ciidamada dalka ayaa markaasi alaabtan sidaan dhegeystayaal oo gaarsiin doonaan meelaha markaasi aabku saameeyeen ee baadiyaha iyo sidoo kale dhegeystayaal magaalada lagama hadlayo aad waa ladan tahay laakiin abaaruhu waxay aada u hayaan dhegeystayaal dadka baadiyaha iyo dadka tuulooyinka markaasi ku sugan si raashinkan dhammaan loo wada gaarsiyo dhegeystayaal saddex iyo labaatan kaunti ayuu madaxweynaha sheegay oo abaartu aad ku saameeyeen kuwaasoo sheegay in xaaladooda ay aada u akiran tahay roobabkii ay ku tirsanayeen ay ku tiirsanayeen ayuu sheegay in ay muddo afar muddo afar xilood markaas aysan dayin wuxuu sheegay tani inay soo noqnoqotay in sidoo kale xalkeeda loo heli karo waxau sidoo kale amray in biyo dhaamis ah lagu sameeyo si deg deg ah uu shalay markaas ku amray kuwaasoo la sheegaya in ay bilaaban doontaba maanta iyo beri dhegeystayaal oo ilaa markaas abaarta laga baxayo dhegeystayaal ilaa hadduu ilaahay markaas idmo ilaahina naga saaro abaarta roobna allahana siiyo dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayay dhegeysaneysaan saaxiib yaal dhammaantiin subax wanaagsan arori suban waxaa laleeyahay iminkan ganacsiga mombaaso ayaa dib usoo noqday kadib markii madaxweynaha dalka william ruto uu sheegay in ay markaasi tareenka cargoga qaadayay oo markaas la joojiyo sidoo kalena ganacsiga dib loogu celiyo waxaa hadda la sheegayaa in halkaasi weli dabcan ganacsigii uu si dib usoo laabtay halkaas oo iminkan uu aada u ciraya ayaa leeyahay sida wargeysku qorayo waxaa leeyahay dadka ayaa dib ugu laabtay waxaa markaas noqotay in dhaqaalaha countiga mombasa uu noqonaya halkauu kasoo kabcayo sidoo kalena uu noqonaya in dadka ay dareemayaan in countiga uu lacag markaasi soo gelaysa waa countiga mombaase kadib markii la arkay dekada oo markaas alaabaha axmuulka laga soo qaadayo baabuurta soo qadaqaada dadka halkaa ka shaqeynaya dib loogu arkaya tiro badan halkaasoo la sheegay in toddoba kun oo qof ay ka shaqeynayeen dhegeystayaal maalintiiba laakiin hadda dib ayay loo soo noqday nolosha ay leeyahay wargeyska bogiisa labaad iyo saddexaad ee qore wargeyska dairy nation eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan subax wanaagsan arori suban dhammaantiin dhegeystayaasha qaadka telefoonada iminka fursada siinaysaaka sida kuwa birsan kusoo kaakicin dhammaantiin subax wanaagsan arori suban ayaan ileenahay meelba naga dhegeysanaysaan yuusubakada ay xubinta wargeysan la socodsiinaya saaka bal maxaa ku barideen sidayna xaaladda tahay maxaana la hadalhayaa saaxibayaal qadka telefoonka horaan siinaya subax wanaagsan soo dhowow waan ku salaamaya salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu yuusubakada alow star f m
salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ma maqlaysaa aa walaal sidaanan kuu maqlaa waa Soo dhow.
Hussein Cabdullahi Wajeer siciido wajar ka waran saaka alxamdulillah walaal nabadan kuwaa beriisani waxaa insha allah subxaana watacaala u talagalay ay kula socdaan haye
odhada wax jira madow meeshaan kuwaa beriisna wadeeqa ka jirta walow xaafadaha dhanan ka warqabe mhm
Ee, dhanka maqalka idaacaddana mid kasta si fiican uga bakso wargeysay waxyaabaha ay qoreen masha allah si fiican noogu qaadaa dhiste sa marka dhanka hadaleynta waxaan un leenahay waa maxkamadda sale sare wixii- maxkamadda sare oo shaad wixii kasoo baxay mhm
ee azimiye oo loo faahfaahiyay wixii saa waxa u jireen markaan dhammaan dhegeystayaalka waxaan leeyahay si wax wanaagsan saac badan shaqada ku waana aada maanta siciido xigaa kale qadka telefoonka subax wanaagsan soo dhow walaaleh السلام عليكم ورحمة الله wacalaykum salaam waraxmat ullahi barakaatu ها عبد الله كان رضا dareerba ka waran saaka maxamedow
في عنا الحمد لله عدم مجران haye
لكن وحوغا تد رير بادية ايه لو ديبا يا دان كان هشي مقام بدي اسكا قالان دان كان دادك حولي سومالي دا hee
يا دادك ايه لو ديبا يا مالي كاس ان دولي لو استاغا اسكرت اسكا اروسان هيسا شري ويران لبي تونين وصوماليا دولي ايو او حولي سو اروسان دا هروري haye وحبس وحالي حبسي كبريين aada iyo aad
marka dadkii abaar baa dhibaysa ceelkii laga cabaaya askartaa u taagan waata walaal aada baad mahadsan tahay fariintiisa ku mahadsan yahay saaxiibkaasi soo dhow walaal magacaaga الو السلام عليكم wacalaykum salaam waraxmat ullahi barakaatu cabdo ii waran saaka ka waran deegaanka aad iyo aad walaalkay aad baa loo laran yahay, dib ma jiro xaaladda waa waa la kala yaacay alxamdulilah haye qaylaa ma soo yeerin aad baa loo wacnaa loo wanaagsan yahay insha allah madar khayr qaban ilaah baan ka baryaynaa hawada way fiican tahay saaxiibyaalka dhammaantiin meel kasta lagu kala baryay waxaan leeyahay subaxda adin wacnaato asalaamu calaykum shukran wacalaykum salaam waraxmat ullahi barakaatu subax wanaagsan soo dhow walaal magacaaga
maxamed tobanee gaarisa dhika guri jacayl gaarisa ka waran saaka maxamedow
maasha allah boqolka boqol aad buu degan tahay alxamdulilah haye
walaal macan aad iyo aad baa loo wanaagsan yahay maksa dhegeystayaasha dhammaan waxaan leeyahay maalinta idin wacnaato xaaraad cumar buulaburaan waxaan leeyahay subaxda ku wacna aada baad mahadsan tahay subax wanaagsan soo dhow walaal magacaaga السلام عليكم wacalaykum salaam waraxmat ullahi barakaatu cabdi cabdullaahi qoone qoone ka waran saaka cabdiow cabdi alxamdulilah abu qoone waa la wanaagsan yahay haye
alxamdulilah nabad baa lagu waabirista ilaahay mahadi waan barwaaqaysan dib ma jiro qoone weli qoone qoone weli qoonihii ma laga helaa aad iyo aad
aada baad mahadsan tahay sidoo kale walaalkay shukran aada baad mahadsan tahay subax wanaagsan soo dhow walaale magacaaga Hello, Stephen. Maxamed Cabdi Siraad oo Gaaris joogo.
gaarisa ka war maxamedow Eh, Sumuqdi gaar ahaan bashbashi buraaqo laay.
haye ma ninkii een, waana hari rabaa laha ku haya miya Ha, ka waran saaka saaki joogi aad buu u fiican yahay.
Ma lagu Dool raray?
caddeyn- dool- dool cadeyntuna iska fiican tahay laakiin waxay noqon doontaa Allahu aclam.
ma lagu raray May weli laakiin waan iska sugaynaa.
waa tahay aada baad mahadsan tahay maxamedow Ah, waa mahadsantahay sidoo kale.
shukran saaxiib Mm.
subax wanaagsan soo dhowow waan ku salaamaya waa halkee
mise bakadow waa sharifa shariifo mudhika ka waran saaka
waa kuu fiican saaxib alxamdulilah rabbi alcaalamiin ilaahay mahadis waaye haye
kaaka
shariif qadkaa ka go-ay subax wanaagsan soo dhowow wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu xasan madheera mandheera ka waran saaka
maasha allah alxamdulillah madheera si fiican ay loogu barisaa dhib ma jira alxamdulillah idaacaddan saaka xagga inama aqan waa gogo-eysa ma saxan ma garan waa la hagaajinaya hadda la hagaajinaya
alxamdulillah alxamdulillah si kadhikon dhiman aada fiican abaaraha allah naga baxi roob allah na aamiin siisaa aamiin aamiin star f m soo dhow walaal magacaaga
wacalaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
magacayda waa deeq waxa jirtiraan oo joogo qalali wood garan dheqa nuur qaliliyo ka waran saaka
alxamdulilah saaka rabda ayaan ku agbarinsanay haye xaala ilaa subaxan maasha allah roob ayaa muuqda laakiin badii intay roob hana siiya abaar darna waa jirtaa muslimiinta meela joogta waxaan leenahay ilaah la bari ma garan maqalka idaacadda ka waran maasha allah fm ha noolaato lee noolaato ajirka waa joogta irgeed ma garan aad baad mahadsanta saaxib
adaa mudan insha allah asalamu calaykum star f m subax wanaagsan soo dhowow السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وعمر ايه رفايا جوبي عمر دير halkee joogtaa هيا وجو هيا cumar dheer raaya waa joogtaa soo dhowow cumarow ما شاء الله ما شاء الله وان كفانا الحمد لله عوا برقة نبض وايه haye الحمد لله وجوه واسك دقن هيك ganacsiga iyo waxbarashada waa caruurtii way u kala yaaceen annagana guryahan iskaga sugnaa ilaa ilaahay u baaleen abaarta allah naga saar u baaleen maxaa guryaha ka haysaan guryaha hadda annaga moogtahay waxaan iska nahay duqay baan iska nahoo ilmaha iyo haweenka haddaan kala dirna sirta iska jiifnaa waan iska yar bumskayna ka laba saac wax saddex saac laga gaari cumar dheer aad baad u mahadsan tahay abaa mudartay abaa mudartay haye Eh, cumar dheer waa abtigey eh, waa la kaftaa marra qaar walaal soo dhowow ku salaamaya subax wanaagsan wanaagsan waxaan musabaxsan guriga emem shabax soo dhowow
waan dhawaay walaal maxaan alxamdulilah boqol boqol weeye cabari waa dhag dhag
si ilaahay u talagalay u kala socdaan arrimaha waa ka fiican walaal ilaah roobna siin baan leenahay iyo nabadgelye aad iyo aad aad baad u mahadsan tahay shabsha emem shabax aadaa mudan shukran subax wanaagsan soo dhowlaale saaka qaxootiga hadalka mahaya sida xagar dheere iyo ifo iyo hadalka mahaya waxa wacan ma garanaya walaal soo dhow magacaaga السلام عليكم waalaikum salaam waraxmatullahi barakaatu مصرف وجر mustafa wajeer ka waran الحمد لله وجر ساك وإسك الدقن هجوا الحمد لله دم جرو haye أخرس والله درير الحمد لله أنت عن كبر قبول حقيقي ملا aad iyo aad مرك الرب إنما تقول لي الله نسيان لي أذن وأنفس السلام aad السلام baad عليكم mahadsanta waalaikum salaam waraxmatullahi barakaatu mustafa au mahadsan yahay suufta hadalka ma hayo beled xawa hadalka ma hayo eh, siilo hadalka ma hayo eh, kajiado hadalka ma hayo nairobi hadalka ma hayo mombasa hadalka ma hayo eh, masalani sidoo kale hadalka ma hayo inkastoo balanbal aqooni ah hadalkeeda ka maqlay soo dhow walaal magacaaga waa ku salaamaya waa halkee
waa buraale buulagil Eh, eh, maxamed buraale soo dhowow maxamed buraale buulagil nabca iyo barwaaqe iyo bashbash haye
ilaaha maalnabi waa fiicannahay xaaladaha waa dhagdhag soomaan buulada haa waa fiicannahay ilaah roob noo soo kordhin baan leenahay shalay roob baa noo dhacay shuuce aamiin aad baad mahadsantahay baaba
Haay.
waa tahay maxamed buraale wuu mahadsan yahay gaarisiga soo waciigaha kale qadka telefoonka soo dhow walaale magacaaga
السلام عليكم waalaikum salaam waraxmatullahi barakaatu
وعليكم السلام بكر waan kaa qaada waa magaca
وعظمة قارسة faadumay gaarisa ka waran
الحمد لله إله مهبطنا haye
وأنكف يعني maxaa la hadal heesaaka gaarisa iyo buulada ku sugan tahay
والله وحلها الهاي مرة الحمد لله وسكد كم من جو aad baad mahadsantahay faadumay star f m soo dhowow magacaaga assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatuh macalimow waalaikum salaam waraxmatullahi barakaatu soo dhowow macalimow maalikatlraxma ha ku dhawaato waalidkaada allah cafiyo waan ku salaamay marka ugu horreyso assalaamu calaykum eerkay ma garatid waalaikum salaam waraxmatullahi barakaatu ka waran saaka xaryaha
intaas kadib waa adduun kolleyna iska warhaay male laakiin saaka inta aan soo maray Ah, aniga keliinaas baan ahay ilaah baa ma hadle abuu macaan waxaan ka ugaa bal muslimiinta u duceey intii bugta allah caafiyo ma garatid aamiin shalay cusbitaalkaa booqday alxamdulilah abuu dhib baa iska jiro ilaah baa dhib dhaama ee ma garatid haye intii bugta allah caafiyo abow intii col u hayo colaada allah ka qaado intii abaar ay hayso aaran allah oogu bedelo assalaamu calaykum waa macalimow xagar dheere aamiin macalimow aad buu mahadsan yahay waa aabaha ducada hega xagar dheere macalimow aad buu mahadsan yahay waa aabaha nadaafada calaykum.
waalaikum salaam waraxmatullahi barakaatu xalimo salaad ka waran saaka mandheera
ما شاء الله لنا عن كجو دبكم مارتن الله نذكر يعني لنا aamiin haye الجيلة الجسيان والله كلا دراري نو الوجه بسوي لنا الله وتا نعريس الله نسيان لنا رب الله نسوان aamiin ولي رب لنا شاكيني وإير إير يا إير تعدى وحور وأنكم مغدى الله نسيان aamiin aad waad umahadsan tahay xalimoy way mahadsan tahay xalimo salaad xigaa kale qadka telefoonka subax wanaagsan soo dhowow waan dhawahay asalaamu calaykum walaal see tahay waalaikum salaam waraxmatullahi barakaatu waa tuma walaal waa saynab oo- waa saynab oo ifa joogta seynaba ifo ka waran saaka waa fiicanahay walaal bash bash iyo barwaaqa iyo nimca iyo barwaaqaan ku jirnaa biyahi ma soo dhaansateen haa biyo waan soo dhaansaday ilaahay roob khayr qaba hana siiyo baanu leenahay alxamdulilah seynaba aad baa inii salaamaya shukran آه، waan isalaamayaa in badan bakad waan ku salaamayaa laakiin taleefonkaa igu idhibahaya taleefonkaa aad idhibaya kuwa goona dadka waxaa waxaa lagugu dara dadka teleefonada goonida la siinaya anu dadka idaacadda aad u dhegaystaanay laakiin taleefonku aad buu ii dhibaa waxaan jeclahay mar walba barnaamij kasta inaan ka qayb qaato dhimaro faadumay waa waa lagu saxaya insha allah ha ha jira oo jooga lillahi.
shukran aad baad umahadsan tahay faadumo cifo dhegeystaha kale qadkaasuu ku raagay waan ka xumahay xigaha kale qadka telefoonkan siinaya gowra warkiis deedis waxni maqlaba doontaan hadduu ay bahraani ka noqdo bal qadka telefoonkan siiyo star f m subax wanaagsan soo dhow walaale waa halkee waan ku maqlayaa
salaamaleekum waalaikum salaam waraxmatullahi wabarakaatu aan ku talaacnay inta bakar waan kaa qaada magacaaga
magacayga maxaa laa sacdiya sacdii halka ku sugan tahay
waxaan ku suganyahay gaarisa gaarisa ka dhankee
waa gaarisada waxaan ka suganyahay baashi haldhaay maxaa buurada garanaadahay
haa maxaa saaka duqa soo kaasii jeeda muu kaasii bex
ya ka war waxaad saaka maxaa lahadahay bu-
waan iska fiicanna alxamdulilah maxaa cusub
hee maxaa cusub maxaa cusub saaka buulada maxaa ka cusub
buurada iska fiicanta buuftay ku hasaa Ah, waan ku salaamaya shukran aywa insha allah aad bay umahadsantahay gabadhaas inkastoo saaka buuladii ahay garan weysaba aan maqli jira gabdhaha markii saaka eh, dhinac kale looga jeesto magacyadii iyo buuladii ay hilmaamaan iyo caruurtii walaal soo dhowan ku salaamaya magacaaga asalaamu calaykum waalaikum salaam waraxmatullahi barakaatu intaa kaftan bay iga tahay waan ku salaamaya magacaaga aywa maxamed cabdullaahi barquuga barquuqa ka waran saaka qoysaku way kala duwan tahay idiyo xoogaa oon oon ma ogi ah
shalay goor baa maxay sheegtay intay casirkii duurkii dawday oo si ceel ku fadhiday casirkii lagu lagu tukado dara ha haye oo ha- oo hal labaatan liitr labaatan liitr keli wadatay ha
marka oonkaasaa ka jira midda kale madaxweynaha uu amarka uu bixiyay dadka loo gargaaray abaarta uu ku dhawaaqayn waa soo dhaweynaya madaxweynaha waa bini way imaanayaan way imaanayaan ciidamada k d f ta biyo keenaya ilahay idinkiisa insha allah jefti adduunku isticmaalayo waa maqlanayo waa soo dhaweynaya aad baad umahadsantahay shukran waa hagaagi dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bare dhegeysanaysaan saaxib yaallegiisa dhammaantiin subax wanaagsan kusoo dhawaada barnaamijka hogaanka iminka si toos aynoogu bilaabanaysaa taarikhda waxay ku beegan tahay toddobiyi labaatanka bisha sagaalaad ee sebtembar sanadda labada kun laba iyo labaatanka maalin talaada arrimaha gargaarka biniadamada qaxootiyada dhegeystayaal oo aan kasoo kala xigino hay-adaha markaasi ee qaramada midoobay sida hay-ada socdaalka ee hay-ada socdaalka i o m ta hay-ada u n ocha hay-ada markaasi web relief ama islamic relief dhegeystayaal iyo sidoo kale hay-ada qaxootiyada u n h c r hay-ada cunnada w f b iyo hay-ada caafimaadka w h o hay-adaha markaasi dhammaan ee ka howlgala soomaaliya caalamka dhammaan iyo wadamada carabta ayaa markaasi soo qaadanaa dhegeystayaal iyadoo saaka Ee, badi barnaamijkan diiradda ku saari doona soomaaliya iyo kenya gudaheeda weliba kenya u badnaan doonto warbixin- warbixino markaasi abaaraha saabsan ama ku saabsan aan diiradda ku saari doona kaga hadli doono dhegeystayaal inta barnaamijka hawada ku jiro qeybaha dambe haddee suurta gasho dhegeystayaashan fursad u siin doona hadduu ay bahraale ka noqdo hiiso bakada ee barnaamijka daadihinaya nila socodsiinaya ilaa int- inta laga gaaray tobanka barqinimo hadduu ay bahraale ka- raali ka noqdo dhegeystayaal warbixin ee, gowrac ee qaramada midoobey soo saartay ee, bishan Een, waa shan iyo labaatankii qaramada midoobey warbixin ay soo saartay kana soo saartay iyadoo ku sugan wadanka mareykanka waxay markaasi la hadlaysay dowladaha deeqbixiyaasha gaarka ah ee markaasi ku yaaboohay ku dhowaad lacag gaaraysa shan boqol toddobaatan iyo toddoba milyan eh, tan iyo bishii eh, soo bilaabatay bilihii luulyo eh, si wax markaas looga qabto dhibaatada eh, sii xumaanayso ee nafaqa xumada caruurta iyadoo ugu yaraan lixdan boqolkiiba lacagtaasi ay ka go-an tahay in ay si toos ah loogu taageero eh, shaqada ay markaasi ay ka qabanayso eh, guud ahaan caalamka ee hay-adda caruurta ee unisef sida warbixinta ee qaramada midoobey ku sheegtay ee ku dhowaad ilaa iyo laba boqol iyo siddeetan milyan oo ka mid ah in ka in ka badan nus milyuun oo l- oo caru- oo ayaa la arooriyey ayaa waxaa markaasi laga yaboohay xafiiska nafaqa xumida ee caruurta ballanqaad lagu badbaadinayo nolosha dhacyo ee ee markaasi dhac- waa dhacdo markaasi xiriir ah oo meelo badan laga soo kala tubiyay qaramada midoobey ku sheegeen in nes- ee unisef ee wakaalada horumarinta ee caalamiga ee mare- maareynta unisef ee loo yaqaano unis waa usaid loo yaqaano sanduuqa maalgelinta ee caruurta ee c i f f iyo weliba dowladda senegal oo xarun markaas iyadana qaramada midoob unisef ku leedahay ayaa markaas warbixinta qayb ka ahayd dhegeystayaal oo lagula tacaalayo meelaha markaas ugu daran ee ka mid tahay ay caruurta ku baaba'san yihiin dhegeystayaal ee wadanka senegal ay ugu horeyso koobay ka tahay dowladda canada ireland boqortooyada Ner- netherland iyo sidoo kale boqortooyada ingiriiska iyo aliko doncote foundation bill melinda gates foundation iyo sidoo kale children investment fund foundation eh, ciff lenders crock foundation greater thang foundation adeegyada bini-aadinimada ee weliba kaniisadaha ayaa markaasi iminkan ilaalinayaan sidoo kalena dusha kala socdaan sidii wax markaas looga qaban lahaa dhibaatada iminka soo badanayso ee ku aadan sidii boqolkiiba lixdan dunida markaas iminkan ay ku dhibaataysan yihiin kuna gaajaysan yihiin nafaqa xumina ay ku haysato caruur sida warbixinta qaramada midoobey ku sheegso waxay sheegtay in qaramada midoobey iminkan ay sii kobcayso kadib kulankii qaramada midoobey heerka caalamiga ee gudaha ee maraykanka lagu qabtay kulankii markaas qaramada midoobey toddobaatan waa toddobaatan iyo toddobo waa kalfadhigii toddobaatanaad waa kalfadhigii waa toddobaatan iyo toddobaad ee golaha guud ee qaramada midoobey unga si wax markaas loogu qabto dhibaatooyinka sii kordhaya ee cuntada ee caruurta ballanqaadyada waxaa markaas la sameeyey iyadoo abaartu colaadaha iyo weliba qiimaha cunadu ay sababeen cimiladu ay si ee aada u sii xumanaysa wadamada inay sare usoo qaadaan heerarku deg dega ah ee markaas khasaaraha ba-an ee ka caruurta yar ay kasoo gaarto mise ku dhashay dhegeysa adduunka oo dhan shan iyo toban wadan ayaa ku jiraan geeska africa iyo saaxil ayaa ilmaha lagu riixaa nafaqo xumo ama la ildara nafaqo xumo ba-an daqiiqad kastana lagu markaas u dhintaan sida warbixinta lagu sheegay sida lagu sheegay falanqeynta ayaa dhowaan markaasi ay sheegeen in unisef ay kormeer dunida ku sameyn doonto weliba wadamada afrika ay khaasatan dulmeeri doonaan ama kormeeri doonaan ay kamid tahay dalkan kenya sidoo kale kamid tahay wadanka soomaaliya etoobiya uganda ayaa kamid ah yemen ayaa kamid ah meelo fara badan ayay sheegeen inay kormeeri doonaan sidoo kalena soo indhindheyn doonaan inkastoo xaalad ay ka dayrinayaan wadanka soomaaliya ee caruurta marka nafaqadarada ay haysato dhegeystayaal waxaana tilmaamaysa in abaartu qeyba ka ahayd dhibaatadan caruurta imikan daadshatay dhegeystayaal dhibaatada nafaqoxumada ay sii kordhayso ayaa dabcan malaayiin caruur ah ku riixaysa qarka macluul inay u fulaan iyo haddii aan markaas waxbaan la sameynin dhibaatadaasi waxay noqon doontaa masiibo ayay tiri agaasimaha fulinta unisef katrina rosel unisef ay aad bay markaasi uga mahad celinaysaa ballanqaadyada aan helnay laakiin waxaan markaas u baahannahay malaayiin aan xadidnayn oo dheeraad ah si aan u gaarno caruurta ka hor intaysan markaasi goor dambeba noqonin ama macluusha ayba haleelin ma garabstaagi karno oo ma ogolaan karno caruurtii inay markaasi ma ogolaan karno mana dhegeysan karno in caruurta ay dhintaan maaha markan nafaqa in markaas caruurta loo xabaalo ay u dhintaan waxaa sidaasi tiri agaasimaha fulinta unisef katrina rosil ee unisef waxayna markaasi tilmaamaysa sheegaysa in khasaaraha ay imikan ay tahay tan ugu welwelsan unisef ee ka welwel qabto caruurta dhibaatada ba-an soo gaarayso ballanqaadyada waxay markaasi ku dhisan tahay ama ku dhisan yihiin ballanqaadyadii ee markaasi sameysay bishii luulyo ee sanadkan markii maamulaha ama maamulaha waa usaid samantha power ay markaasi ku dhawaaqday wax aan hore loo arag ee usaid ay imikan doonayso in markaas ay ku tillaabsato waana tan iminka macluusha dhibaatada ka haysato caruurta ee nafaqadarada haysato dunida dhegeystayaal waxayna tiri ku tilmaamtay boqolkiiba lixdan inay markaas la ildaran yihiin waxaa keli ah ay heshay hayadda usaid laba boqol oo milyan oo ah markaas loogu diiqayo hay-adda caruurta unisef si looga ogaado loona daaweeyo ilmaaluminta daran ee dhegeystayaal ama caruurta dhibaatada haysata ee macluusha wakhtigaasi waxay konton milyan oo dheeri ah waxaa markaasi ballanqaaday samafalayaal gaar ah oo ay markaas ay ku jiraan waa flande protest iyo weliba guddoomiyaha sanduuqa maalgelinta caruurta c i f f star waa ninka loogu magacaabo sar cris horn elintro crock foundation e c f iyo weliba muasaasadda c r i iyo weliba muasaasadda gaarka ah elma waxaa markaas wax ka qabashada dhibaatada nafaqada ee dhegeystayaal wax looga qabanayo waxaa sidoo kale iminka gargaarka qayb ka ah dhegeystayaal kiniisadaha caalamiga ah in markaas lagu deeqo baahida markaas caruurta hayso kaasoo sheegeen in lacag fara badan ay ku soo aruurinayaan si wax loogu taageero looguna qabto dhibaatada ay caruurta iminkan dareemaya nafaqadarada kadibna waxaa lagu taageeri doonaa hay-adda caruurta unisef inta badan caruurta ay soo food saartay nafaqo xumo ba-an oo ku dhowaad saddex meelood laba meel caruurta u baahan daaweyn waxay markaasi ku nool yihiin meelo aan hadda dhibaato ka jirin laakiin markaad meesha tegtana ay arkayso nafaqadarada inay ka haysato caruurta keli kuma xirna meelaha colaadaha iyo dhibaatada ka tahan sida qaramada midoobay unisef caruurteeda ay ku sheegayso meelaha aan sida caadiga ah loo helin gargaarka biniaadinimada ayay tiri samaanta power oo maamulaha ku ahayda usaid waxay markaasi waxaan ka shaqaynaynaa inaan markaasi bedelno nolosha hadda qaramada midoobay ay doonayso in sii socto laakiin taasi iminka mid caruurta loo dulqaadan karo looguna adkeysan kara ma ahan waxay tilmaamtay sheegtana in ay arkeen kumanaan caruur ah oo la ildaran kumanaan caruura fadhiga ka kici karin iyo sidoo kale waxay aragteen ilmo fara badan oo nafaqaxumo ka haysato qaarna u dhinteen nafaqadarada ee qaaradda afrika ka taagan ee caruurta hadda waxay markaasi tilmaamaan yuusef in ayba xitaa haysanin ay sidoo kale awoodi karin in iskuullada goobaha waxbarashada ay aadaan waxayna ku sheegtay in madaariista iyo sidoo kale iskuullada ayba xitaa u tillaabsan karin ama u luudi karin waxay dhammaan ku xayiran yihiin qolalka gudaha ee markaasi doqoshada u dhisan sida hay-adda qaramada midoobey ay ku sheegayso usaid waxay tilmaamtay inay tahay tan nasiib darrada ku tilmaamtay kadib baaritaano ay soo sameetay lagu ogaaday in malaayiin caruur ah ee iminka la ildaran yihiin nafaqa xumo ogan xoogan ay ka haysto qaaradda afrika qasaarada ama qaaradda afrika waxay markaas iminkan ay doonaysaa in unisef ay kaalinta diiradda ku saarto sidii wax looga qaban lahaa iyadoo wadamo fara badan ay sheegtay laakiin kow kaalinta koowaad ay kaga jirto dunida qaaradda afrika in caruurta ay dhibaato ka haysto haddaba khasaaridda daran taasi oo ka dhigaysa caruurta in khatar ah waa qaabka ugu muuqata uguna halista badan nafaqadarada nidaamyada difaaca daciifka ah ee caruurta waxay korinaysaa halista dhimashada caruurta oo ka yar shan ilaa iyo koob iyo toban sano jir marka loo eego caruurta si fiican inay u kobcaan mise u koraan nafaqaynta ayaaba ka horeysa ee la leeyahay iyada oo laga jawaabayo unisef waxaa markaasi kordhisay dadaalkeeda shan iyo toban wadan oo si weyn ugu saameysay dhibaatada nafaqxumada afghanistan ay ka mid tahay burkina faso chad jamhuuriyadda dimuqraadiga congo etoobiya haiti kenya madagaskar mali niger nigeria soomaaliya south sudan sudan iyo yemen ayaa markaas lagu daray qorshaha dardargelinta oo lagu baaqayo in hal dhibic laba bilyan oo lacagta maraykanka markaas wax looga qabto laguna daabulo dhibaato ama lagu daboolo dhibaatada nafaqadarada ee caruurta ka haysato qaaradda afrika sarowkaca dhimashada caruurta iyo weliba yaraanta dhaawaca muddada dheer ee qashinka noqotay qaab markaasi khashin ah si ay ku tilmaameen ayay noqon karaysaa in muddadan lagu tilmaamo in la kala ogaado ballaab ama waa nidaamka caruurta ku kobci karaan kuna soo kuna noolaan karaan sida ay ku sheegayso waxay tilmaamtay in wadamadaasi imikan taakulayn lagu sameyn doono waqtiyada soo socdo maalmaha kadib markii lacagtii ka xanibneyd ay qaramada midoobey heshay unisef waxaana kalfadhigii toddobaatan iyo toddobaad ee qaramada midoobey hesheen ayaa aad looga hadlay laguna jexjeexay dhibaatada caruurta markaasi haysato ee qaaradda afrika si dhibaatadan nidaamna loogu helo si looga baxo in macluushan caruurta ay wajahayaan ballanqaadada unisef waxay gacan ka geysan doontaa bixinta adeegyada ka hortegada ogaanshuhu iyo weliba daaweynta caruurta ee markaasi cabaan biyaha wasaqda ah iyo weliba aysan haysanin nafaqo dhanka cunada dabcan waxay sidoo kale ku sheegeen in baaritaano dhammaan lagu sameyn doono caruurta kadibna lagu ogolaan doono in daawooyinka nafaqada lagu talagalay in la siin doono cunig weliba da-diisa bal arrinta helitaanka cuntada daaweynta u diyaarsan ee nafbadbaadinta ee u r t f badeecadaha ee muhiimka u ah ayaa ku sheegtay oo hay-adda markaasi u qaabilsan badeecadaha ayaa markaasi ku sheegay in iskala kaashan doonaan ka wada shaqeyn doonaan nidaamka waxqaqabashada wax kabedelka caruurta lagu taakuleynayo si wax loogu qabto muddooyinka soo socdo iyadoo markaas isla kaashanayaan hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan caruurta unisef inta lagu guda jiray munaasabadda unisef iyo weliba howlwaa howlwadanayaasha ayaa sidoo kale bilaabay ballaarinta sanduuqa nafaqaynta caruurta oo ah hab markaasi maagelin dabcan lagu badbaadinayo lamaanaha ama dadka isqabaan caruurta haysto dhegeysa si ayagana nafaqa ay jirkooda u gasho caruurtana waa kuwa waa hooyada naasnuujinta laga hadlaya ama hooyaday dhallaanka si ay ayadana nafaqa u hesho cunigana nafaqada ayada ugu dhaco qaabka keliya lagu badbaadin karo markay hooyada dhasho dhegeystayaal waxay tilmaameen in ay markaasi hooyada ay kaalinta koowaad ka tahayba nafaqa xumida ka haysato kadibna caruurta usii dhaadhici karto nafaqa darada waxay tilmaameen in hooyada haddii nafaqada la siiyo lagana dhiso caruurtana nafaqo wanaagsan ay heli karayaan waqti dheer si loo taageero kahortegidda ayaa markaasi qaatay oganaanshuhu ama waa ogaanshuhu sidii ay kusoo baareen dhibaatada iyo caruurta daaweynta ay u baahan in ilmaha imika wax looga qabto iyadoo lo markaasi iskala shaqeynayo ama iskala shaqeyn doonaan dowladaha loo midaysan yahay iyo weliba helitaan markaasi xeeldheer oo markaasi lagu indheynayo dhaqaalaha sanduuqa markaasi nafaqada caruurta iyo weliba ujeedadiisuna tahay in markaas lagu dardargeliyo horumarka caalamiga ah si markaasi loo soo abjiro dabcan arintan caruurta dabadheeraata ee nafaqada khasaaraha ba-an ay ku haysato dhegeystayaal ee qaramada midoobay waxaan aragnaa dhibaato nafaqa darro ah oo aan horey loo arag oo caruurta haysato xaqiiqda ah in markaas malaayiin caruur ah ay markaas la kulmaan nafaqo xumo ba-an dhowrka sana ee ugu dambeysay noloshooda waa wax aan markaas la aqbali karin ayuu yidhi iskaashatada iyo weliba guddoomiyaha c i f chris horn waxaan horey u ognahay qaar badan oo ka mid ah in xalalka kahortegidda ogaanshuhu hore iyo weliba daaweynta ilmaha laakiin waxaan u baahannahay in aan wax badan ka qabanno si aan markaas u hubinno in halkan la cabiri karo dhibaatadii halkay ka taagan tahayna la dabooli karo tani waxay u baahan tahay malaayiin joogto ah oo waarta oo muddo dheer wax looga qaban karo si guusha loo gaaro guusha hore sanduuqa nafaqada caruurta waa mid si cajiib ah u dhiirigelinayso oo ballanqaadyada iyo weliba noqon karta jawaabaha dhexe oo u weyn oo markaas lagula dagaalamayo khasaarinta ama dhimashada caruurta iyo qiyaastii wax markaas loo baahan yahay in la qaban karo aan waqti la sugno waxaan ku faraxsannahay inaan markaas ku dhawaaqno in kasi waxaan ku faraxsannahay inaan ku dhawaaqno ka c i f ahaan oo ay ku tala jirnay inaan markaasi u qoondaynay lacag gaaraysa afartan milyan oo dollarka maraykanka oo dheeraad ah si wax loogu qabto dhinacan caruurta dhibaatada haysta maadaama aan wajahayno caqabo caalami ah ayuu yidhi chris john dhegeystayaal oo arrintan ka hadlaya sharaxaya dhegeystayaal saameynta ayaa lasoo hadal qaaday ee ku keentay muddooyinka ugu dambeysay cudurku ka mid ahaa safmarka waa cudurka safmarka covid sagaal iyo toban waa in markaasi had iyo jeer sii wadnaa nafaqo xumida ba-an iyo hoos u dhigista mudnaanta ejendaha dhinacyada badan taabanayso ayaa yiri lataliyaha lataliyaha ergeyga joogtada ee senegal ee qaramada midoobey damane diamo ayaa markaas lagu sheeganayaa in danaha ee qaaradda ee iminka laga doonayo sidii dunida wax ooga qaban laheyd sidoo kale usaid unisef waxay barnaamijka cunada adduunka iyo weliba howlwadeenada ee kale dhinacyada badan iyo kuwa labada dabcan wadamada ay ku sheegeen in wax laga doonayo in wax laga qabto laguna soo abjiray dhibaatada tani waxayna tusaysaa in aan markaasi ka gudbi karno caqabadaha haysato nafaqa xumada ba-aan ubadka iyo weliba fadhinimada ama ubadka fadhinimada ku weynaaday haddii aan markaas u wada shaqayno si wada jir ah iyo weliba dareen ay bini-aadinimo inagu jirto waxaan hubaal ah inaan wax waliba qaban karno ayuu markaasi taliyaha ama la taliyaha ergeyga ku sheegay in wax si fudud loogu qaban karo anagoo ku salaynana qiyaamka wuxuu leeyahy anagoo ku salaynana qiyamka oo markaas aanu ku wada shaqeyno iskala wada kaashan karno dhammaan qaramada midoobey waxaa naga go-an inaan markaas la wadaagno waayo aragnimada iyo weliba casharada ay markaasi ka baranay geedi socodkii intaan ku guda jirnay arrimaha badbaadinta caruurta taasi waa sababta aan markaas ugu faraxsannahay inaan ka qayb qaadato kulanka cunuga ama caruurta ma baran karaan markay gaajo haysato waxbarasho ma aadi karo laakiin markaad caruushiisa ama aadba wax siiso wuxuu ku leeyahay waxaad markaas u heli karaa in wax barto kadibna jawi degan caruushiisa iyo maskaxdiisa ay iskula shaqayn karaan waxna uu ku baran karaa unisef unisef iyo usaid waxay sheegeen inay sii joogdeyn doonaan sidoo kadibna ay nafaqa xoogan iskala kaashan doonaan dhakhaatiirta nafaqaynta ku takhasusay si wax uga qabtaan laguna badbaadiya caruurta waqtiyada soo socda dhegeystayaal arrimahaas ayaan saaka barnaamijka diiradda ku saaraynaa dhegeystayaal iyadoo qodobo kale fara badan ay soo socdaan laakiin marka hore iyo dhegeystayaal iyo ogolaada inaan soo qabto mid ka mid adeega qaybta barnaamijka ah dhegeyste xaqiiji macluumaadka diiwaangelinta laftaada safaricom maamulka isgaarsiinta ayaa kaa doonaya ayaa ka doonaya macaamiisha inay xaqiijiyaan diiwaangelinta simkaradooda haddii aadan xaqiijin macluumaadkaada waxaad weynaysaa adeega muhiimka ah ee safaricom sida empesa data bandle iyo waxaa la mid ama fariimaha gaaman xitaa qofna uma diri karti dhegeyste haddaba maxaa dhacay qaybta dambaa ku ogaan doontaa intaasi dabcan intaas aan kugu sii intay taasi kugu dhicin maanta waa xaqiiji macluumaadka laftaada safaricom waxaa lagaaga baahan yahay keliya kaarkaaga qaran ee aqoonsiga ee loo yaqaana idga ama baasaboorka teg maanta dukaanka kugu dhow ee safaricom teg dukaanka kugu dhowey safaricom teg dukaanka kugu dhowey safaricom waqtiga ugu dambeysa waa shan iyo tobanka oktoobar dhegeystayaal bisha markay dhammaato bisha kale shan iyo tobankeeda oktoobar labada kun labaiy labaatanka ha sugin xilligaasi oo haddaba xaqiiji diiwaangelinta siimkaarkaaga si hadhow telefoonkaaga lagaaga xirin si markaasi aad u wayso ama aasan u weyninba lacagihii telefoonka kugu jiray sidoo kale in dadkii aad wici jirtay oo sidoo kale aad wici weyso ama fariimo aad u diri weyso dhegeyso sidoo kale adiga ayaa xaqiijisan karta macluumaadka simkarkaaga waxaad booqanaysaa shabakada w w w w safaricom com account k y c ayaa dhegeysaa tegi karaysaa maanta waxaan ku leenahay waan kugu celinaa shan iyo tobanka oktoobar ayaa u dambeysa diiwaangelinta dhegeysta simkarada ee shirkadda isgaarsiinta safaricom intii dad kale aad markaasi burcad kale telefoonadaada kula isticmaali lahaayeen ama sidoo kale telefoonkaada secuyard uu kuu noqon lahaa mid markaasi ilaa shan oo ilaa shan la garanaya qofka shaksiga leh intuu noqon lahaa inuu noqdaa telefoonkaada mise simkarkaaga haddaba maanta waxaan ku leeyahay la soco oo markaasi wakhtiga iska beeldareenin shan iyo tobanka oktoobar labada kun labaiy labaatanka bisha soo socda shan iyo tobankeeda wixii ka dambe haddii la gaaro telefoonka dee haddaad simkaarkaada shirkadda aada geynin safaricom haddii waxaa wadataba waa waa bilaash waxaa ka wadatabo waa bilaash lacagtina laga yaaba saas inaa kaaga lunto arrimaha gargaarka biniaadinimada ayaan weli ku guda jirnaa saaxib ayaan legisaal bal iminkan aan soo qabto mid kamid adiga qaybta barnaamijka waana shirkadda isgaarsiinta safaricom ayaa xil weliba garabtaan macaamiisheeda waxayna maalin maalinba kasii dambeysa soo saaraysa waxyaabaha ugu wanaagsan ee macaamiisha aad ku raadinayaan dhegeysta shirkadda waxay markaasi kule adeega tunikuwa ka faaidiso dhaqan ha ku noqda inaad mar weliba markaad koobkaada gahwaha qacad ka sinaysa canjaray weliba macasalada iskula laabanaysa ogsoonow in dad markaasi baahi ay hayso oo adiga lagaa doonay balsaaka inay xaaladooda siyahay uga horeysaba jaarkaada deriskaaga keli waxaa lagaabo lagaa doonaya inaad balwacdo balsaaka sidai xaaladooda jubigooda ay yihiinba dhegeystayaal dhegeyso waxaad markaas ku suganta dambe dhegeysta haddaba maxaa sugaysaa dambe ma gaaree doqoni calaf ma lahan qaraaxidig afar afar afar afar gees star four four four hash ama booqo applicationka my safaricom app iminka soo qabsa telefoonka oo qaraac xidig afar afar afar afar gees kana faa'iidayso waxay shirkadda markaas kugu talagashay ee tunikiwa oo halkaasi ku yaallo markaad qaraacdo waxaad markaas dib ku dhufanaysaa minutes deals waxaa loo yaqaan wicitaanka aan xadidnayn oo soddon daqiiqa ah waana toban shin oo keliya wicitaanka aan xadidnayn oo hal saac ah oo markaas aad ku helayso labaatan shilin weliba kareedho dhabodhabo daqiiqadaasi waxaad ku wici kartaa dhammaan shirkadaha kala duwan ee isgaarsiinta daqiiqadaha waxaa markaas la xisaabinaya islamarkaa aad iibsato ama aad qaato ha hilmaamin oo la jahan qaad daqiiqadaasi dhegeystayaal kaarka laba jibaarka ee loo yaqaano credo dabodhabo ayaa hueleysa markaad iibsato kaarka adigoo qaraaca xidig afar afar afar gees oo aad markaas helaysid boqolkiiba toddobaatan iyo boqolkiiba laba boqol bulshada soomaalida ku markaas hadla inta badanna waxaan bulshada markaas wax aan qorin ama qoritaanka uu ku yaryahay marka dhegeyste shirkadda safaricom waxay fursadda kuu siisay inaad marka ku leedahay ka fadhiiso oo wicitaanka dhanka la hadli karta qaraabadaada heladaada qoysaskaada tusaale reerka xoolaha markaas la joogaan oymiga ay markaas nolosha la sheeke inaad nolosha kala sheekeysato mase caruurta aad markaas dadka baadiyaha u wacdo bal xoolihii inay baraan ama sidoo kale inay u shee inay markaas u sharaxaan geela balsuu yahay ariga dameerka lo-da waxaasoo dhan waa muhiim dhegeyste haddaba safaricom waxay markaas kule waqti badan hadalo farintaada asxaabtaada heladaada qaraabadaada qoyska u kala dir ayagana waa fursad markaas loo siinayo mise lagu siinayo dhegeystayaal maanta waa iska bedelan fursadahan kala duwan shirkada markaas ku keentay lagaa doonaya in aad markaas la jahan qaato la hadasha saaxaabtaada dadkaada dadka adiga kuu dhow qaraabadaada iyo weliba kuwa markaas ayagana haasaba goos gees ama geeni gooni ku wataa ayagana mise gooni wax walba ama gees ahaan u wataba iyo ceelkooda ama kuwa markaas imikana isra raadinayo iskadgaadayo oo markaas nolosha calafka iminka raadinaya dhegeysta safaricom dhegeysta fursad ay ku siisay waxay ku leeda kaleeda subaxii ayaa markaas gashanaysaa waqtiga doontaa gashan karta laakiin waxaa muhiim ah inaad xilli hore iskala bilaabtoba ilaa inta laga gaaray waqtiga adiga markaasi aad hadalka ka xiisa dhacdo star four four four hash ilin bilaadanka hadalka ma xiisa dhacee xidig afar afar afar gees si aad hesho waxyaabo kala duwan oo safaricom halkaas ay kugu talagashay maantaba qaraac star four four four hash oo si aad u hesho waxyaabaha kala duwan ee safaricom halkaas kugu dhigtay saaxiibayaal dhegeysta dhammaantiin subax wanaagsan aan dib ugu soo noqona barnaamijka hogaanka idaacadda star fm codka gobolka qeybar ay dhageysanaysaan arrimaha gargaarka biniaadinimada iminka dalka kenya dib ugu soo noqonayna iyadoo hadday dhexdaan ku kala jarnay qodob markaas inoo socday laakiin qodobka gooni ayaa markaas ka dhigi doonaa laakiin waxaa leeyahay iminkan si gaar ah waxaa markaas lagu talagalay dadka oomanaha iyo weliba kuwa markaas dhulkaas oomanaha asalka loo yaqaana kenya halkaas abaartu ugu daba dheeraatay ee taariikhda dhow gashay oo inta ugu yaraan afar dhibc laba milyan oo qof markaas u baahan yihiin gargaar biniaadinimo sida markaas qaramada midoobe gashada guud ahaan gobolka asal qoysaska ay abaaruhu saameysay oo ay u helisay deriskooga qaraabadooda ay markaas cabinayaan shabakadooda ama xubnaha markaas bulshada waa in markaas iskugu imanayaan si ay markaas caawiyaan dadka baahida ugu baahan qabaan ama ugu badan qabaan iyadoo ay markaas weheliso wadajirka cajiibka ah ka imaanaya gudaha weliba kuwa markaas ka dhexeeya bulshooyinka ay abaaruhu saameeyeen asal humanitarian network ee a h n loo yaqaana shabakada firfircoon oo ay markaasi ka kooban ururo dowli ahayn oo maxali ah oo ay markaasi ka socda asal ayay gacan markaasi ka geysanayaan bixinta gargaarka dhanka kale e h n waxay markaas taageero waa n g o-yada ama n g o-yada caalamiga iyo weliba qaramada midoobey ay ka helayaan axmed ibraahim iskudubaha a h n ayaa sharaxay ka hor shabakada a h n nidaamka taageerada biniaadanimada ee asal wuxuu markaasi u shaqeyn jiray sidii aan toos ahayn oo waqti ku qaadatay inuu markaas ka qabato baahida biniaadanimada caqabadahani waxay dhiirigelinaysaa soddon haydood oo samafal ah inay markaasi isku yimaadaan oo kaga hadlaan in ay sidii wax loo qaban lahaa jawaabaha waa jawaab celinta loogu sameyn lahaa uguna doodaan baahida markaasi bulshada asalka ee iminkan u baahan tahay si wax loo qabto xalimo bashiir oo ka tirsan hay-adda ariland development focus edit oo xubin markaasi ka ah h n ayaa intaasi ku dartay asal asal waa hay-adaha hay-adaha samafalku waxay markaas iska kaashanayaan sidii bulshada markaas looga badbaadin lahaa culayska ay abaaruhu keenayaan tani waxay markaas naga caawinaysaa inaan markaas ka fogaano iskudubnka dhigaysa iskudubnida iyo weliba in markaasi dad fara badan ay ugu badan yihiin suurtagal in wax loo xaqiijiyo waxna ay helaan waxtarka xoogan ee loo baahan yahay xawaalaha ama xawaaladaha lacagta dabcan cash transfer ama dadka lacagaha markaas imika loo xabilayo mise loo dirayo ee ujeedadu tahay ujeedada badanka waa hal markaasi xuman oo h n fulinayso si markaasi dadka baahida dhibaatada abaaruhu loogu wareejiyo si dhaqsi ah oo ay markaas u gaarto qoysaska waa la xisaabtamaya waa lala xisaabtamaya waxaana markaasi ka caawinaya bulshooyinka inay go-aan ka gaaraan sidii markaas loo isticmaali lahaa lacagtaasi waxaa lagu kabayaa dabcan xaruminta biyaha afayadhoorka iyo weliba nadaafada iyo weliba wicigelinta ilaalinta xadgudubyada ku salaysan jinsiga g b v inta markaas udhexeysa agosto labada kun kob iyo labaatanka ilaa luulio labada kun labaatanka xubnaha a n c waxay markaas gaadhayeen ama gaadheen ilaa lix iyo labaatan kun afar boqol oo qoys oo lacag cadaan ah markaas lagu kala gaarsiiyey boqolkiiba dhan boqolkiiba shan ka mid ah jawaab celinta lacagta cadaanka ayaa loo isticmaalay in lagu taageero g b v iyo weliba ilaalinta waxaana la daayactiray kow iyo toban ceel oo riig ah oo kuwaas oo ay ka faa'iidaysteen ilaa iyo laba boqol oo kun oo qof oo helay gargaar fayadhowrka gaalmada lacageed ayaa markaasi ka caawisay jefson akaal iyo weliba qoyskeeda inay markaasi ka badbaadaan abaarta credit oo waa creditkaas shirkadda hay-adda ay markaasi bixisay josphin akaal oo ah markaas hooyada keligeed ama hooyo keligeed ama singolfada ama singolmaada dhegeystayaal oo shan caruur ah leh ayaa markaas lacag cadaan ah ka heshay ururka horumarinta xoolaha dhaqaalaha ee turkana ee tubado oo ah urur markaas maxali ah oo ka jirta turkana oo xubinta ka ah h n waxay markaas u isticmaashay lacagtaas inay cunto iyo weliba daawo ugu iibiso dhaqanka wanaaga ee bulshada ee asal iyo sidoo kale markaasi ka caawinaysa inay ka badbaado abaarta ka hor intaysan helin lacagaha cadaanka ah waxay markaas ku guulaysatay qoysas kala duwan ama ku guulaysatay qoysas kala duwan oo loogula wada ama lagula wadaagay cuno inay markaas ku iibtaan ay helaan si ay u badbaadiyaan nafsadooda iyo weliba caruurtooda justin waxay markaas sidoo kale kale ka sameynaysaa wax kasta oo ay markaas awoodo si ay nolol u hesho si ay u taageerto qoysaskeeda weliba bulshadeeda labada labadaba iyadoo iibinayso xabada xaabada iyo weliba iyo weliba gogosha ay leeyahay ama dabcan salliga la jeedaan ay ku sameeyaan cawska abaartu waxay markaas ku kaliftay qaar ka mid ah in caruurta inay ka tagaan waxbarashadii sababta ma bixin karaan qarashaad ama waxay markaas u baahan yihiin inay caawiyaan waalidiinto si ay markaas u raadiyaan daaqa iyo weliba biyo gabdhaha gaar ama gabdhaha qaar ayaa markaas lagu qasbay inay markaas guursadaan maadaama qoysasku ay qaateen habab quus ah iyo markaas ay u helaan lacag ay u isticmaalaan cuntada iyo weliba waxyaabaha kale ee daruuriga ah dabcan taasoo dareeman karta in qoysaska iminkan lacaga ay gabdhaha ku raadinayaan taasoo keenayso in ay markaas baahida iyo caruurta kala abaxaan sidoo kalena rashiin ama cunto ay ugu soo gadaan xoolaha ay haystaan caruurta pauline etono ayaa sheegaysa waxay awoodeen inay sii joogaan dugsiga waxay markaas u isticmaashay wareejinta lacagta cadaanka ah ay markaas ka ogashay an si ay u bixiso qarashaadka dugsiga sare ee wiilkeeda oo cunno ugu soo iibiso lix caruur ah oo ay haysato waxay caruurteeda uga iibisay cunno waxay sidoo kale sheegtay in gabadheedii koosneed ama gabadhii weyneed inay waa gabadhi yareeda markaasi sheegtay in ay ninka log siiyey si ay ayadoo markaasi da-deeda gaarin waxay sheegtay in lacag loo keenay lacagtaasi caruurta ay markaasi raashin cunno ugu soo iibisay tiro gabdho ah ayaa waxay markaasi ka bixin waxbarashadii sida markaasi warbixinta qaramada midoobsheed iyadoo iyadoo noloshii dadka ay aada u daran tahay abaartu xubnaha a h n ayaa ugu taageen sidii ay dib ugu soo dhisi lahayd abal waa abel lochingorio iyo weliba jeremiah luping waxay ganacsi kalluumaysi ka bilaabeen waqooyiga turkana iyagoo ugu mahadcelinaya wareejinta lacagta cadaanka ah ee ka timid habka sustainable preacher waa sustainable projects approach waa projects for community empowerment oo ay taageerayaan oxfam weliba waa a h n labadan nin ayaa lacagtan ku iibsan jiray raashinka iyo agabka kalluumaysiga gaar ahaana kuwa sabiya sabeeya iyo weliba mataanaha oo ay markaas sheegeen in ay markaas doonayaan inay noloshooda ku kobciyaan kana bedelaan nolosha iminkan ay ku jiraan waxay markaas sheegeen in lacagta ee kasoo baxday barnaamijka xawaaladaha ee cash transfer cadaanka ah ee u isticmaashay in markaas lagu iibsado cuno qalabka markaas ubaahi qalabka markaas nolosha waa qaabka nolosha markaas doonayaan inay ku maareystaan dhegeystayaal gaarisa saynab saynab xasan luulu waa saynab xasan luuley waxay abaarta ku weyday labaatan neef oo ari ah luuley waxay markaas ku mahadsan tahay dabcan sheegtay inay lacagta cadaan ay markaas ka heshay hablaha xoolo dhaqatada initiative oo xubin karkaasi ka ah a n h a taasi u sahashay inay quudiso qoyskeeda oo ay bixiso qarashka dugsiga qoyskeeda dhammaan hindisaha ayaa sidoo kale markaas ka taageeraya in in badan konton iyo saddex qof oo qoys oo gudaha markaas ku barakacay oo ku nool deegaanka gutay guutow biyo iyo weliba agab markaasi aan cunno ahayn halkaas loogu geeyo isniin cabdulaahi ibraahim iyo weliba qoyskeeda waxaa markaasi ka dhammaaday xoolihii iyo aada markaasi ugu tiirsanayeen kaniisadaha iyo weliba ururada markaasi kaniisadaha ku salaysan ayaa sidoo kale caawinaya bulshada sidii markaas ula qabsadaan lahaayeen abaartu durkaana ceelku kaniisadaha waxay markaasi wuxuu ardayga dugsiga hoose ee najkuulu siiyaa biyo nadiif oo joogto ah iyadoo barnaamijka dabcan quudinta dugsiyada oo ay markaas taageerto mary mills waa mary mills oo ah n g o ku sugan turkana ayaa markaasi ka caawisa ardayda inay kusii jiraan dugsiga halkaasoo ay ka helaan ugu yaraan hal cunno maalintii dhegeysta sida warbixinta qaramada midoobay ee ku sheegayso qeybta markaas u qaabisan kenya iyadoo abaartu kenya ay sii kordhayso iyadoo xilli roobaadka kale ee dhicisoobay la saadaalinayay laga bilaabo oktoobar ilaa disembar ayaa a h n waxay markaasi kordhinaysaa joobteeda waxayna ku baaqaysaa in ilaa in badan ilo badan oo nafo markaasi lagu badbaadiyo imikan laisku diyaariy hase yeeshee injoyada qaranka ama hay-adda kuwa qaranka markaas dowladda ka howlgala horumarka ka jawaab celinta arrimahan waxay helayaan wax ka yar shan boqolkiiba maalgelinta laga codsaday dabcan in ay markaasi flash ee kenya waa dabcan waxaa loogu magacanay kenya flash abill oo markaas lagu talagalay in wax loogu qabto laguna lacag arooriyo dhegeystayaal si dhibaatadan iyo xaaladan adag ee wadanka markaas ku jiro wadanka looga saaro dhegeystayaal wasiirka horumarinta caalamiga ee canada waa wasiirka horumarinta caalamiga ee canada iyo wasiirka mas-uulka wakaaladaha horumarinta dhaqaalaha ee bafisiga waa basifikada waa harjit senje sajan ayaa yidhi nafaqxumada ba-an waxaa laga hortagi karaa saameynta waa in la yareeyaa waa la yareyn karaa haddii markaasi la ogaado goor hore in markaas wax laga qaban karo si wada jir aynu markaas u joojin karnaa arrintan laakiin waa in markaasi hadda wax aan ka qabanaa la shaqeynta xulufada sida usaid iyo weliba howlwadanada sida unisef barnaamijka cunada adduunka weliba nafaqada caalamiga canada waxay markaas ahaansho qeyb markaas ka ahaan doontaa dalalka dhibaatada iminkan gurmudka loogu gargaarayo wasiirka arrimaha dibadda ee ireland simon bombey tidi ayaa yiri markaas dunida waxay gaadhay dabcan isgoysyada halku markaas isbedelka cimilada iskahormaadka joogtada ah oo markaas gobolada gobollo fara badan saameyn ku keeni karo ama dhimada cimilada saameyn fara badan ay ku keentay saameynta masiibada covid iyo weliba hadda dagaalka ukraine wuxuu markaas kusoo ururay inuu markaas sii qoto dheeraado dardariirgelinta cunada iyo weliba nafaqeynta nafaqoxumada caalamiga imikan sii waartay wadajir waa in markaas aan wax badan qabanaa oo aan si deg deg ah markaas u sameynaa ma dabcan ireland waxay markaasi ku faraxsan tahay inaan markaasi ku dhawaaqno yaboo dhan shan milyan oo yuuro muddo saddex sano oo si si markaasi loo dardargeliyo jabcelinta ee markaasi ka hortegitaanka qorshaha hore si iyadoo markaas daaweynta ay ka dhaweynta ay sheegeen inay u baahan tahay mid markaas ficil ah tani waxay markaas wixii dheeraad u noqon doontaa ballanqaad ee ireland ee labada kun kob iyo labaatanki ay u hore ee fudilisay ilaa sanadka labada kun laba iyo labaatanka ee nafaqadaha iyo shirarka kobaca ee sideed sideed boqol milyan oo muddo shan sano ah waxaan rajeyneynaa inaan si dhow ula shaqeyno usaid unisef yuriba howlwadanada kale ee caalamiga ee shaqadan muhiimka ah markaasi bilaha ah ee sanadaha soo socda markaasi si usii wadno si aan wax badan u qaban una gaarno wasiirka ganacsiga dibadda iskaashiga caalamiga ee netherland leshege waxaa si loo yeereeyo dhibaatada cunada iyo nafaqada ee hadda jirto waa in markaasi dhammaanteen kordhinaa dadaalkeena taasi waa sababta boqortooyada netherland iyo markaas u maalgelinaysa iskaashi cusub oo ay ku yeelato unisef si diiradda loo saaro hordigada nafaqoxumada ee caruurta haweenka iyo weliba diyaarinta waa dhalinyarada ee afrika saxaraha markaasi ka hooseeya dhibaato haystaan maamule xubin ka tirsan guddiga bill waa bill gates foundation mark zusian ayaa tiri markaas waxaa igu dhiirigeliya jawaabta midaysan ee dhibaatada maanta laakiin kuma filna inaan markaasi ka jawaabno musiibadan waa in aan sidoo kale sameynaa wax kasta oo waddiina ah inaan markaas uga hortagno mid soo socota iyo mid markaas maalgashi waara oo oo markaas caruurta lagu talagalay ballanqaadka waxay sheegaysaa in labaatanka milyan oo dabcan mu-asasada sanduuqa nafaqeynta caruurta unisef ay maanta ay sheegeen in lala jibaaray ama waxay ku sheegaysaa in sanduuqa maalgashiga ee nafaqeynta caruurta unisef in lala jibaaray ama laba jibaar markaasi ballanqaad keedkeeda wax loogu shubay wuxuuna dabcan ballaarin doona dabcan diiradda saari doona sanduuqa si loogu daro agabka nafaqeynta ee dadka naafaha ah markaasi ayagana qayb ee door ay kaga noqdaan ee abaaruhu aada ku saameeyeen ama nafaqadarada badbaadinta ee markaasi ka horteginta in la lumiyo waxaa ugu nugul ee markaasi lagu goldarayso sida ay sheegeen si wadajir ah waxaanu markaas u abuuri karnaa mustaqbal oo markaasi qof kasta uu ku gaari karo awooddiisana uu buuxin karo dhegeystayaal maamulaha elina crock foundation william more ayaa yiri elinas crop foundation waxay markaasi ku faraxsan tahay inay qayb markaasi ka noqoto isbahaysiga cajiibka ah ee maalgelishayaasha oo ay markaasi sameeyaan ballanqaada dheeraad ah si ay markaas ula dagaalamaan dhibaatada iyo weliba xumanayaasha ilma ulminta waa in markaas waa ila daran tahay ama u dhintaa ama il daran tahay ama u dhintaa qofka nafaqoxumo nolosha ma jiraan dabcan arrimaha marka waa xuleey nolosha ma jiraan mid markaasi qofka uu kaga badbaadi karo isagoo markaasi la idaran nafaqa daro sida ay tilmaamayaan laakiin markay timaado in caruurta nafaqxumada ay la noolaadaan ruuf waxay mid u dhow sida mid u yimaadaa oo ay markaasi ka custaa kuwa kale inay markaasi miiska yimaadaan tani waa horumar laakiin ma aha meesha ugu dambeysa malaayiin caruur oo kalena way u baahan yihiin gargaarkiina waatahay dhaqdhaqaaqeysha cimilada weliba kuwa deegaanka great dambang ayaa tiri malaayiin caruur ah ayaa hadda waxay markaasi sameeyaan waxaa saameeyey daadadka bakistan iyo weliba abaaraha ka jira soomaaliya calaamadihii ugu dambeeyey ee xiisada cimilada ee sii koreyso dadka ku nool dalalkaas wax kama haystaan qabanqaabada wax markaas ay kusoo kordhinayaan dhibaataday kusii kordhaysa hadda waxaa marka ka mid yihiin kuwa sida weyn loo saameeyey ama dhibaatada u saameysay dhammaanteen waa in markaas saameynta wixii aan markaas awoodno si aan ugu taageerno howlaha gurmadka degdega ah gudaha waxay sheegtay in wadamada sidoo kale iminkan sii kala daran yihiin waxay tusaale usoo qaatay wadanka soomaaliya sidoo kale bakistan inay xaalad adag ay ku jiraan una baahan in markaas iyaga laga bilaabo waxaan ugu baaqaya dowladaha inay joojiyaan iskanatirka dhibaatooyinka cimilada oo aan markaasi ka hortegno dhibaatooyinka si xalka loo yareeyo wadamada markaasi soo kobcayo wadamada markaasi soo socda inay markaasi fursad u helaan ayna qayb kaga noqon karaan dunidan sidii ugu sii noolaan lahaayeen kiniisadaha quudista maalinta ee agaasimaha adeegyada biniaadinimada sharon ebong ayaa tiri kaniisadda waxay isku dayeysaa waxay ku faraxsan yihiin inay markaasi ballaariso iskaashiga muddada fog ee markaasi aan la leenahay unisef aan markaasi ballanqaadno shan milyan oo dollar oo lagu taageerayo ololaha nafaqa xumada waqti la-aan iyada ku sheegtay inay tahay mid markaas iminkan loo baahan yahay wax kaqabashada wax kabedelka caruurta la dhibaataysan sidoo kale gaajada dareemaya maalgelinta ayaa timid ka hor oo tilmaamada qoysaska dadaalada iyo weliba kuwa wadamada markaas dadaalada ku sameynayo sidii markaasi loogu yareeyo dakhliga wax loogu qabto dakhligana loogu taageero inay markaasi isku filaasho ka gaari karaan cunuga iyo weliba caruurta nafaqadarada markaasi la eedaran dhegeystayaal arrimaha is-insaanka barnaamijka arrimaha gargaarka biniadamada aada uga hadlaya soomaaliya iyo kenya weliba qaaradaha afrika ee dhibaatada markaasi ka haysato iminkana markaasi qaarkood ay kasoo kabixi kalaayihiin laguna sheegay inay fulaysada ugu badan ay ka haysato sidii lagu taageeri lahaa tirada faraha badan ee dadka ee markaas iminkan la ildaran lana xanuunsan dhibaatada iyo weliba macluusha ba-an ee ka haysato qaaradda afrika dhegeystayaal arrimahaas insaankay ku eegeynay iyadoo markaasi qodobo kala duwan ay noo dhiman yihiin saaxiib ayaal dhegeystayaal bal iminkan qodobkan kale waxaa iyadan markaasi ka hadlaysaa nidaamka kala duwan ee qaxootiga in ka badan ilaa laba dhibic lix milyan oo kenyaan ah ayaa waxaa markaasi haysataa cunni yari aada u daran tiradana ayaa si xowli ah markaasi kor u kacday qoysas badan oo xoolo dhaqato ah ayaa markaasi la kulanay herar dhabca nolosha cuntiyari aada u daran haysato inta lagu guda jiray xilliga barafka xilliga markaasi qowbaha luuliyo sebtembar qoysas badan ayaa markaasi la kulmi doonaan cuniyari degdeg ah taasi oo markaas la sheegay in hal tilaabo u jirto macluusha waxaana markaasi ku sheegtay in qaramada midoobey iminkan laga yaaba in macluusha laga yaaba in bilaha soo socda ilaa iyo sanadka kale labada kun saddex tobanka waa labada kun saddex labaatanka inay sii socoto qaramada midoobey ayaa bishii maarso sanadkan bilowday codsi ay markaasi ku codsanayso in hal waa boqol lixdan iyo lix milyan doolarka mareykanka si gargaar deg deg ah lagu gaarsiiyo dadka u baahan kenya laakiin farqiga maalgelinta ee boqolkiiba lixdan iyo afar ayaa caqabad markaasi ku ah jawaabta socoto tani waxay markaas si gaar ah oo ku qusaysaa maadaama herar sare oo nafaqo xumo ahi ay markaasi ku baahantahay u baahan yihiin dhulka oomanaha iyo weliba kuwa markaas siman oomanaha ah si saddex ka mid ah maamulmamulada hoose ee kenya ayaa markaas soo sheegay in heerka nafaqo xumida ba-an ee caalamiga ah ee soddonki boqolkiiba taasi oo waxaa ku leedahay in lasii lalaabatay ama sii labajibaartay heerka xaaladaha deg dega ah ku dhowaad saddex boqol afartan iyo afar kun oo caruur ah weliba in ka badan afartan iyo saddex kun oo caruur ah ama haween uur leh iyo weliba kuwa nuujinaya ayaa markaasi ka hooseeya nafaqxumada ba-an lacagwaa laga soo bilaabo maarso ilaa iyo maajo waxay jiray koror soddon ilaa boqolkiiba tirada boqolkiiba tirada markaas guud ahaan caruurta oo haysato nafaqxumo ba-an lixda bilood soo socoto qiyaastii shan boqol konton iyo saddex kun oo caruur ah ayaa markaas ayaa da-dooda ka yarta shan sane iyo weliba haweenka uurka leh iyo kuwa nuujinaya ayaa markaas u baahan ama u baahanaan doonaan quudin dheeraad ah oo ay ka kooban shan degmo dhegeystayaal dabcan gobolka waqooyi bari ay kamid tahay dhegeystayaal idaacadda star f m oo codka gobolka waqooyi bari ay dhegeysanaysaan saaxib yaal dhegeysta dhammaantiin barqa wanaagsan subax wanaagsan meel walba joogtaan star f m ay dhegeysanaysaan qeybaha kale ee barnaamijka ayaa markaasi sii gudageliyay hagaag dhegeystayaal saaxib yaal dhammaantiin waraqo wanaagsan eena leeyahay iminkan aan dhanka kale aan galo waxaan markaa halkan leeyahay in dabcan bini-aadinimada ee kenya ayaa dabcan codsatay lacag gaaraysa ilaa iyo boqol iyo lix milyan si ay kor ugu qaadaan wax ka qabashada baahida nafadbaadinta ee ugu daran ee ka dhashay saameynta ba-an abaaraha ka jirta waqooyiga kenya hadda haddii aan nahay qoyska qaramada midoobey iyo weliba bulshada bani-aadinimada waxaan garab taagannahay dowladda iyo weliba shacabka kenya si aan wax uga qabanno saameynta xun ee abaaruhu ku yeesheen qaar ka mid ah bulshooyinka ku nool kenya ayuu yiri mr sendron chatereje iskudubaha qaramada midoobey ee kenya manja waxaa markaasi ka codsanaya beesha caalamka inay xoojiyaan taageerasha ay siinayaan kenya anigana ballanqaadayna in dhaqaalo dheeraad ah si aan wax oo xoojino aan ku kordhino dadaalada gargaarka bilaha ee arintan xasaasiga ah ee nagu soo food leh codsigii hore oo falash abiil kenya ay bilaabatay maaj labadi kun toddoba iyo tobankii ayaa markaasi keliya la helay afartan iyo saddex boqolkiiba maalgeliyey dhegeystayaal waxay sheegeen in qaramada midoobay qaramada midoobey ay sheegtay in gobolka waqooyi bari ay qayb markaasi ka tahay wadanka hadda waxaa markaasi jira dad lagu qiyaasay konton waa shan lix waa shan lix waa shan dhibic lix milyan oo qof oo ay saameysay abaartu ay ku jiraan saddex dhibic afar milyan oo qof oo cunno yari haysato walaaca gaarka ah ee laba dhibic lix milyan oo qof oo hadda markaasi soo food saartay cunno yari la-aan oo ay markaasi ku jiraan shan boqol oo kun oo ay soo food saartay xaalad deg deg ah oo heer cunno yari sida markaasi uu qabo nidaamka kala saarista wejiga isku dhafka ee i p c wadarta saddex kun lix boqol iyo sagaashan kun laba boqol toddobaatan iyo toddobo caruur ah ayaa markaasi ku nool gobolka oo manaha ee weliba kuwa markaasi siman ee kenya ayaa hadda markaas u baahan daaweynta waa daaweyn deg deg ah oo markaasi nafaqo xumida ba-an iyo weliba gobolada si xun markaas u saameysay heerarka nafaqadarada caalamiga ah ee gam ayaa markaas labajibaar ka ka badan heerka deg deg ah oo boqolkiiba koonfurta turkana tusaale ahaan heerka gam ayaa mid markaas naxdin leh boqolkiiba soddon iyo toddoba lagu tilmaamay dhegeystayaal caruurta ayaa markaasi ka maqan waxbarashada iyadoo inta badan iskuulada ay u xiran yihiin abaarta ka jirta tuulada bandero bandero oo ka tirsan degmada mooyaale ee dalka kenya waxaa tani tan iyo markii uu bilowday codsiga asalka ah ee markaasi kenya flasha bill bishii maarso labada kun toddoba iyo tobankii cunayarida iyo weliba dhibaatada nafaqa xumida ayaa sii kordhaysay sawaal ay abaartu raalli hade sababtay abaartu markaasi usoo noqnoqoto ayuu yiri chetereje biyola-aanta iyo weliba cudurada dilaaca ayaa sii xumaysay saameynta dadka markii horeba soo wajahaysay gaajada iyo weliba nafaqxumada macmiisha waxaana sii xumaaday waxaana xumaaday kadib markii uu kusoo uu soo booday fall army wom waxaa si deg deg ah markaas looga baahan yahay in dhaqaale si aan markaas dabcan loo dhiirigeliyo jawaabaha looga hortago inay xaaladahaasi si wax looga qabto dadka abaarahu ay aadka u saameeyeen dhegeysta sida warbixinta sheegayso afaanka flish ee ah markaas in dib markaas loo cusbooneysiiyo kaasoo daboolayo sebtembar ilaa iyo decembar laba kun toddobiyo tobankii waxa uu markaas buuxinayay qorshaha jabdheeraadka ah ee qaramada dowladda kenya iyo saddexda bilood saddex iyo tobanka bilood dhegeysan iyadoo loo marayo haracfaanka flash public waxay markaas waa howlwadanada binaadamada waxay hiidsanayaan inay markaasi ka jawaabaan dabcan baahiyada dabcan waa in baahida nafgooyaha ay markaas u badan hal dhibic shan milyan oo qof ay u dhammaadeen iyadoo mudnaanta siinayso waxqabashada koo iyo toban degmo oo kusoo foolsaaran heerarka ugu sarreeya ee nafaqa xumida yuruba cuniyarida laga bilaabo novembar lixiyo tobankii ee dowladda kenya waxay markaasi dooneysaa in boqol iyo boqol labaatan iyo afar dhibic saddex milyan iyadoo markaasi loo marayo wejiyada koowaad iyo weliba labada qorshe ee markaasi kala qaybsanayo ama markaasi u egtahay in markaas nolosha kusii wadi karaan dhegeysta si kastaba ha ahaatee wejiga saddexaad ee jawaabta celinta dowladda waxay markaas u baahan tahay in dib u dhac ku yimaado horumarka siyaasadeed awgeed taasoo ka dhigaysa in jawaabta ay qorsheynayaan howlwadanayaasha binaadinimada iyadoo markaas loo maraya roxfan flash oo ka dhan ah oo ka dhan ah dabcan shirkadda markaas ku taageerayso taageerada bixinayso ee hay-adda qaramada midoobe u n c r dowladda kenya waxay markaas qeyb ka ahaan doontaa ama qayb ka qaadanaysa kheyraadka ilaa heer markaasi wax looga qabanayo dhammaan dhegeystayaal si wax markaasi looga helo wax loogu badbaadiyo dadka shacabka waa in sida markaas u raqbiyaan lagu gaarsiiyo biyaha yurub cunooyinka markaasi madaxweynaha dalka uu sheegay william samuel ruto waa tahay golaha hogaamiyaasha maamul goboleedwaa maamul goboleedyada dalka ayaa ugu baaqay beesha caalamkai weliba hay-adaha aan dowliga ahayn enjoodyada inay soo fargeliyaan ayna taageeraan dalada dowladda ee wax looga qabanayo abaaraha wadanka ka jira gudoomiyaha gobolada ee barasaabyada ismaamulka dalka ee c o g sidoo kalena hogaamiyaha ismaamulka kerinyaga anway guuru ayaa sheegtay in xaaladda abaarta ee dalka oo dhan ay aada markaas u xumaatay loona baahan yahay in markaas la qaado tallaabooyin deg deg ah loogu imaado oo markaas ka imaato danayaasha kale si loo xoojiyo loogana jawaab celiyo abaarta heerka qaran iyo weliba heer gobol waxay tilmaamtay iyadoo iyadoo markaas la eegayo in sidaa looga baahan yahay tallaabooyinka baaxadda leh ee xaaladda ka jirta waxaa waa waa wax markaas laga loo qabanayo in markaas lagu marma lagu marmar in markaas laga maarmo tahay in dhibaatada dadka iyo weliba xoolahooda beesha caalamka hay-adaha horumarinta kuwa aan markaas dooliga ahayn ganacsatada gaarka iyo weliba dhammaan bahweynta kale ayaa markaasi ka codtay inay inay markaasi ballaariyaan taageerada iyo qoysaska ee abaaruhu dadku ay saameeyeen loo badbaadiyo walasaabka kerinyaga waxay sidoo kale ka codsatay ismaamulka qaran ee maareynta abaaraha n d m a inay markaasi daadejiso bixinta gurmadka abaaraha lagu talagalay si ay markaas ismaamulada awood u yeeshaan inay si habboon uga jawaab uga jawaabaan dhibaatada taagan intay markaasi karayaan aan wayguru ayaa markaasi waxay dhanka kale dalbatay in si deg deg ah loo fasaxo saami qeybsiga dakhliga maamulada si kor loogu qaado gargaarka bini-aadinimada ee la gaadhsiinayo qoysaska abaaruhu waxay tilmaamtay inay guddoomiyaha ama guddoomiyaasha gobolada saameeyaan wax kasta karaankooda ah ay markaasi ku kordhiyaan agabkooda miisaaniyadeed si loo hubiyo badbaadinta nolosha muwaadiniinta kenyaanka ah guddoomiyaha golaha ay ku midaysan yihiin warasaabyada ismaamulada ee c o g ayaa hadalkan ka sheegtay kulan madaxweynaha dalka william ruto iyo ku-xigeenka rigaada gashagwa ay la qaateen shalay warasaabyada dowla deegaanka ee baartuhu sida daran u saameeyeen sida ay dowladda sheegtayba ilaa ugu yaraan saddex dhibic shan milyan oo kenyana ayaa abaartu ay ku baahsatay ilaa saddex labaatan ismaamuul oo ba-an ay saameynta dhibaato xoogan ku keentay madaxweyne ruuto waxa uu sheegay in labaatan kun oo kiish oo bariis ah labaatan kun oo digir ah saliid cunto markaas lagu karsado iyo weliba guudo quudka xoolaha la gaadhsiiyo gobolada kala duwan ee abaaruhu dalkay saameeyeen waxaa intaas ugu raaciyay inay dowladda dhexe toddobaadka soo socdo deegaanada u diri doonto shixnad kale oo tan mid ah william ruto ayaa sheegay in wasaaradda u shaquuseyso ee hanti dhowraha ay hore uga heshiyeen diyaarinta kheyraadka loo baahan yahay qeybta xigta ay markaasi noqon doonto jimcaha dambe madaxweynaha wuxuu sheegay in dowladda toddobaad kasta qiimeyn doonto xaaladda abaarta si loo ogaado meelaha ugu daran weliba tallaabooyinka la qaadi karo iyadoo dowladda ay u biyogelin doonto deegaana iyo weliba dhibaatada saameysay dowladda waxay sheegtay inay howshan gelayso wasaaradda biyaha si loo xaqiijiyo qariirada lagu ogaanayo goobaha iyo weliba biyo la-aanta maamulka maamul goboleedyada ee markaas lagu booriyey in ay wax ka bixiyaan miisaaniyadooda xitaa haddii ay markaasi ka bixiyeen mashaarida qaar mashaariicda qaar si ay ugu horumariyaan waxa looga qabto dhibaatooyinka abaartu saameysay madaxweyne ruto wuxuu guddoomiyaasha ismaamulada ugu sheegay inay xaqiijiyaan miisaaniyadooda si loo helo agabyo dheeraad ah oo xiisad markaasi lagu dejinayo dhegeystayaal ama lagu qabanayo hogaamiyaha ugu sareeya dalka ayaa dhanka kale shaaciyay inay dowladda ooda qorsho xoolo dhaqato ah ee dowladda xoolahooda ugu iibsanayaan iyadoo markaas la kaashanaya guddiga hilibka ee dalka ee kenya mid commission ama k m c si markaasi wax looga qabto sidoo kalena loo dardargeliyo fursado markaasi loo siiyo dadka ay abaaruhu saameeyeen xoolahana sidoo kale suuqa kala xishoonayaan iyadoo la sheegay in maalmaha soo socda ay dhammaan dabcan ismaamulada kala duwan ay gaari doonaan shahnadihii ay cunooyinkii markaasi baabuurta wadeen oo shalay markaasi xiriga ka jaray madaxweynaha talaadaha iyo dhegeystayaal idaacadda star f m codto gobolka qoybar ay dhegeysanaysaan dhegeystayaal aan soo qabto mid kamid adeega qeybta barnaamijka ah waana shirkadda isgaarsiinta safaricom dhegeyste xaqiijii macluumaadka diiwaangelinta laftada safaricom maamulka isgaarsiinta ayaa kaa doonaya ama ka doonaya macaamiisha inay xaqiijiyaan diiwaangelinta simkaaradooda haddii aadan markaasi xaqiijin macluumaadkaaga waxaa weynaysaa adeegyada muhiimka ah ee safaricom sida empesa data ama data bandol waxaa lamid ah taasi intaasi intaysa taasi kugu dhicin maantaba xaqiiji macluumaadka laftaha safaricom waxaa lagaa baahan yahay keliya kaarkaga qaran ee aqoonsiga ah ee loo yaqaano i d ga ama baasboorka tag maanta dukaanka kugu dhaway safaricom si markaasi aad wax badan ula socoto una faaideysto waqtiga ugu dambeysta ama ugu dambeeya waa shan iyo tobanka bisha soo socota oktoobar egusaal bisha soo socota shan iyo tobankeeda oktoobar waa shan iyo tobanka oktoobar ayaa markaasi la qaban doonaa dabcan lambarada iyo weliba waxyaalaha cusub ee shirkada kugu talagashay hasugin xilligaas in hadaba xaqiiji diiwaangelinta simkaarkaada dhegeysta sidoo kale adiga ayaa xaqiijin kartaa kaarka macluumaadka shirkadaha ama simkaarkodooda simkaarka waxaana booqanaysaa shabakada safaricom dhegeysta ama www safaricom co waa dabcan www safaricom com slash account slash k y c dhegeystayaal safaricom simple transparent honest for you waa lagu leeyahay safaricom simple transparent honest for you ayay shirkadda safaricom ku leedahay maanta uu ka faaidayso fursadan shirkadda ee markaasi kuu keentay oo waxaa lagu leeyahay telefoonka yaa laga xiran oo iminkana telefoon qaluf ah ha wadanin waa ina telefoonkaada markaas aad wax walba soo gelisaa ama markaas lagu diiwaangeliyaa dhegeystayaal iyadoo dhammaan dadka dhan loo diiwaangeliyay aniga waa lii diiwaangeliyey adiga maxaad sugaysaa waa tahay waan soo qabta mid kale adeega qaybta barnaamijka dhegeysta waana tuunika isla safaricom dhegeysta shirkadda safaricom isgaarsiinta xilli garab bixitaaginta macaamiisheeda waana qaybta markaas dhegeysta tuunikiba adeega dhegeysta shirkadda waxay kule tuunika ka faaideyso dhaqan ha ku noqoto inaad mar weliba markaad koobkaada gaxwaha qaca ka siinayso anjeerada sidoo kale macsalada aad ku duubanayso ogsanow in markaas kii jaarka ahayd kii qaraabada ahayn usan waxba u cunin saaka laga yaaba in baahi uu ku joogo sidoo kale u waayo wuxuu cuni lahaa haddaba waxaa sugaysa waa inaa qofkaad aawacda oo kala hadasha xaaladda sidoo kale xaaladda isweydiisaan balse tahay taas laga yaaba in niyada ay u dhisto xidig afar afar afar fargeys ama star four four four hash adiga u riyaaqi doona dhegeyste dhegeysa maxaa sugaysa dambe magaalo doqoniyo calaf ma leh xidig afar afar afar gees ama star four four four hash ama booqo applicationka my safaricom app dhegeystayaal iminkan soo qabso telefoonkaaga qoraac xidig afar afar afar afar gees kana faa'iidayso waxay markaas shirkadda kugu talgashay ee tunikiwa oo halkaasi ku yaalo dhegeystayaal markaad qaraacdo waxaad kadib marka ku dhifanaysaa minutes deals waxaadna helaysaa wicitaankan xadnayn soddon daqiiqa ah waana toban shilin iyo wicitaankan xadnayn oo labaatan shilin ah oo ayadana markaasi hal saacad qofku ku hadli karnaa dhegeystayaal daqiiqadahaasi waxaad ku wici kartaa dhammaan shirkadaha kala duwan isgaarsiinta daqiiqadaha markaas iibinaysaa islamarkaa ad iibsato hal maalin oo markaas la jaanqaad daqiiqadahaasi kadib kaarka labajibaarka ee loo yaqaano credo dabodabo ayaad helaysaa markaad iibsato kaarka idigoo qaraacaya xidig afar afar afar gees star four four four hash oo aad markaas helaysaa boqolkiiba toddobaatan kun iyo laba boqol kiiba laba boqol bulshada soomaalida kuwa markaas hadla inta badan waana bulsho ay qoridda ku yartahay markaa dhegeysta shirkadda safaricom waxay fursadda ku siinaysay ay ku leedahay ka faiiso fursadahan tusaale reerka xoolaha la joogaan ee miiga ee doonaya inay markaas la sheekaysato ayarko tartiibso iibso telefoonka kadibna telefoonkaada waxaad doonta gasho oo kula hadal saa doonta ula sheekayso daa doonta ula kaftan qofka aad jeceshahay ama qofka ka heshimayso qofka markaas kuugu weyn dhegeysta safaricom waxay ku leedahay waqti badan hadal oo hadal badan ama fariimo badan dir asxaabtaada ehladaada qaraabada qoysaskaada si ay farxadda markaas aad ula qaybsatid oo sidoo kale fariintaada la arkin laga yaaba intaas sano in fariid adig aa leedahay in la arkin safaricom soomaalida waa bulsho afka suu gudubso marka loo barbaray qoraalka waxaa markaas jeclaynaa meel iskugu nimaan telefoonka kuwada hadlo nala sheekaysa nada qosla dhegeystayaal haddaba adigu gurigaaga joogo oo shaqa markaad ka raa waxaad gelinkii dambe ama casarkii aad gurigaa tegi kartaa saaxiibkaada saaxiibadaada iyo asxaantaada ama asxaabtaada markaas la hadli kartaa la sheekaysan kartaa oo waqti badan isla qaadan kartaan xilli hore dhegeystayaal waana howl fudud oo qof waliba markaas u samaysan karo dhegeystayaal maantaba qaraac star four four four hash ama xidig afar afar afar geesti aad hesho waxyaabaha kala duwan ee safaricom halkaasi kugu talgashay dhegeystayaal idaacadda star f m oo codka gobolka u qeybar ayaa dhegeysanaysaan saaxib yaal dhegeystayaal sidaasi nabadgelyo maalinta barito ayaa balan inoo ah xaaladaha guud ee waddanka ayaan ka hadli doonaa insha allah yuusuf bakad inta kahor waxay naga tahay sidaas nabadgelyo shukran shakuuran shukran jaziilan anagoo sidoo kale saaka soo qaadanay qaramada midoobe warbixinadii kala duwanaa ee soo qaadatay soo xiganaysay ama aan kasoo xiganaynay sida hay-adda socdaalka adduunka i o m ta hay-adda u n ocha hay-adda qaxootiyaha u n s c r hay-adda beeraha faw iyo hay-adda sidoo kale cunada w f b hay-adda xanuunka mise cudurada mise hay-adda caafimaadka w h o waa hay-ada caruurta unisef hay-adaha dhammaan maxalliga ayaa markaas ama islamic relief hatoo meesha ku jirtaay ayaa markaas soo qabanay saaka si warbixinada ugu dambeysayaan dhegeystayaasha ula wadaagna dhegeystayaal saaxib ayaal dhammaantiin barqa wanaagsan ayaan ini leenahay sidaasi nabadgelyo maalinta berito ayaa ballan inoola noo ah inta ka hore waxaa naga tegayaa samaan dhegeystayaal barnaamijkii barqada iyo warkii ayaad maqli doontaan dhegeystayaal